waagaag asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu saaxiibayaal dhegeystayaal subax wanaagsan aruurya suban kusoo dhawaada xubinta wargeysyada oo halab idaacadda star f m halkan si toosaad uga dhegeysataa maalin weliba marka laga reebo sabtida iyo xadda qeybaha daba dhegeystayaashan fursadda u siyaasee kusoo kaakaceen kuwa berisee maqalka idaacadda oo eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystayaal dhammaantiin meel walbaad joogtaan iyo si walba inoo dhegeysanaysaan waad ku mahadsantihiin dhegeysiga la socodka idaacadda star f m wargeysada dolowsaaka maxay qoreen waa wargeysada kale daily nation iyo sidoo kale the standard wargeyska hore gacanteeda ku jiraan soo qabanaya dhegeysa waa daily nation saaka wuxuu halkan raadinayaa dhegeystaal wuxuu leeyahay searching for deal waxaa la raadinayaa dhegeystaal qorsha ee markaasi shakhsiyaadkan markaasi lagu kala xallin kara dhegeystaal sidoo kale kuqaay ku kala qanci karayaan wargeyska bogiis afraad iyo shanaad ayaa saaka faahfaahin dabcan macno fara badan ku fadhiido ka qora saaka halkan waxaa markaas laga hadlayaa dabcan wixii markaasi dhacay iyo sida looga gudbi karo doorashadii wadanka ka dhacday labadi kun labaiy labaatanka iyo sidoo kale dibadbaxyada markaasi ay keentay ay wadaan kooxda mucaaradka dhegeystayaal ee wadanka waa azimiyula umoja wan kenya alliance waxaa tani laakiin dhegeystayaal hadda dhankeeda ee dalab xogan ku socda ama sidoo kale lagu riixayaa qaybta markaasi dowladda oo markaasi hogaaminayo madaxweynaha dalka william ruuto laakiin halkan waxaa markaasi dabcan laisku horfadhiya ayaa ka mid ah arrimaha hadda markaasi canshuuraha hadda maxkamadda sare taala dhegeystayaal kadib markii maxkamadda sare ee u gudbisay maxkamadda ugu sare ee supreme court si ay markaas wax oga qabato dhegeystayaal arrimaha maciishada ama nolosha dhegeystayaal ee the cost living waxaa loo yaqaana dhegeystayaal ayaa markaasi ka mid tahay iyo in markaasi lagu dabcan la baalmaraya dastuurka dalka sida markaasi maaradka ay qabaan iyo in markaasi la qadariyo xisbiyada kala duwan ee wadanka ee markaasi hadda ka howlgalo iyadoo la raacayo hanaanka dimuqraadiyadda iyo weliba in markaasi baaritaano xoogan lagu sameyo oo dhamaystiran waa saafarka ama keedska guddiga doorashooyinka xudaha i b c arrimahaas ayaa dhegeystayaal hadda horyaala xukuumadda waxaa markaasi ka qaban lahayd iyo waxay ka dhegeysan karayso dhegeystayaal tani waxaa markaasi mar kale ay keenaysaa in mar kale la hakiyo dibadbaxyadii ay markaasi wadeen mucaaradka isbuucii ayay ahayd aan soo dhaafnay markii mar kale ay iclaamiyeen in dibadbaxyada ay soconayaan maanta oo arbaco ah ayaa lagu waday mar kale inay dibadbaxyada wadanka ka qabsoomaan laakiin waxaa markaasi hakad la geliyey oona sheegeen in borordiiq loo sameynayo dadkii dhibaatada soo gaartay ama ku geeriyooday iyo weliba kuwa dhaawacyada kala duwan ee haleeshay intay dibadbaxyada markaasi socdeen kuwaas lagu aaneeyey in ciidamada booliiska ay geysteen hila odinga ayaa maanta markaasi qorshe laga sugayaa sidaa ku acad ee markaasi ku cad ama ku iclaamiyeen azimiya laomoja sheegeenna in markaasi loo sameyn doono ama kan loo shidi doono dhegeysa shumaca in loo shidi doono ayuu sidoo kale in ubaxyo loo dhigi doono iyo sidoo kale in magacyadooda derbi lagu qori doono lagu xusi doono inay markaasi qayb markaasi ka yihiin inay ahliyeyada wadanka inay yihiin dhegeystayaal waa sida raila odinga iyo azimiyo markaasi ay qabaan taasi ayaa keentay maanta in dib loo dhigo kulankii iyo welibas kusoo baxdaydii markaasi ay iclaamiyeen hadaba haddaba waxyaaro fara badan ayaa jira dhegeystayaal oo intoo badan intay dibadbaxyada markaasi ay socotay iyo weliba iska hormaadka dowladda dad ayaa markaasi ku hoos jiray arrintan oo doonaya inay markaasi waanwaan siyaasadeed ay dhaliyaan ama ka dhaliyaan wadanka waxaana markaasi ka mid a dhegeystayaal gabadha wadanka waa gabadha markaasi wadanka tanzania hogaamiso lagu magacaabo samiya saluuxu xasan wadanka ayaa si qarsoodi a kusoo gashay waxayna markaasi dooneysa inay la kulanto madaxweynaha iyo sidoo kale ra-iisul wasaarihii hore dalka raila odinga waxayna markaasi raadinaysay waddo markaasi dhibaatada iyo xaaladaha ee ka taagan wadanka lagu xallin karo loogana gudbi karo dhibaatadan iyadoo dabcan laga doonayo hab markaasi hogaamineed inay wadanka ku hagaan iyadoo rabshado iyo buuq isku dhacyo ay ka cabsoonaysay wadanka inay ka dhacaan dhegeystayaal samiya suluuxu waxaa markaas la sheegay inay diyaarad militari ah ku imaatay dabcan waa dabcan waxay ku imaatay diyaarada militari ah waxayna ku degtay nyanyuki halkaasi ay kasoo qaadatay diyaarad kale kuna imaatay nairobi dhegeystayaal waxaana laba maalmood ay joogtay ay dooneysay in arintan wadaxaajood xoogan ay ka sameeyaan raila odinga maalintii shalayto ay arrintan caddeys dhegeysta iyadoo inta badan la ogeen arrintan raila waxa uu sheegay in markaasi si qadarin iyo weliba xishmad markaasi ku dheehan aan la tusin gabadha madaxweynaha ka ah waddanka tanzania waxaanu markaasi uu cambaareeyey ama uu sheegay in madaxweynaha uu ismashquul iska dhigay sidoo kalena uu ka dhuntay kulanka markaasi doonaysa gabadha inay qabato waa madaxweynaha tanzania waxaana uu sheegay dabcan raila odinga intaasi ay tahay in markaas waxba u ogoleen sidoo kalena uusan dan iskaga dhigaynin uuna cagajiidayo laakiin dabcan qaab qoraal oo lasoo qoray ama barta twitterka lagu soo qoray ayaa markaasi kaga turjumaysa hadallada iyo qoraalada waxaanu sheegay waxaaba ku suganaya tanzania waana soo noqonaya waanu kulmaynaa waxaa saas yidhi madaxweynaha qaab qoraaleedka dhegeystayaal waxay taasi habar kale uu sheegay iyadoo qoraalka aan sii tixraacayno waxa uu leeyahay dhegeystayaal dabcan waxaa dib loo soo celina wadahadalada oo markaasi bypartisanka dhegeysta wadahadalada labada dhinac ee xildhibaanada ee markaasi baarlamaanka ku matala ay horaan dabcan ay ka kala socday kuwa azimiyo lomoja iyo sidoo kale kuwa kenya kwanza waruto qeybteeda iyo qeybta raila odinga in ay arintaas markaasi waa in arinka waa arinta xaaladda wadanka wax markaas ay ka qabtaan sidoo kalena iyo waxa markaasi tobashooyinka laba darakeysto taasi inkastoo hadda jawaabisan rasmi ay ka soo bixin laakiin waxa uu sheegay in wadahadallo kale iyo waxyaalo kale markaasi qorshe aysan u baahnayn laakiin warar markaasi hoose ayaa sheegayaan dhegeystayaal in madaxweynaha oo cadaadis xoogan uu kala kulmayo qeybta markaasi waa dabcan xubnihiisa kale ee dhegeystayaal ee sida waa dhanka madaxweynaha ku-xigeenka dhegeysta ragaada gashaaga iyo xubnaha kale aada ku agdhow dhegeysta kuwaasoo oo dhaliil xoogan dabcan gelinaya sidoo kale ku sheegay in markaas wax wada sheeg waa wax markaas wada heshiis ah iyo kasoo adhowaasho oo markaasi aan la ogolayn in raila u xukuumadda faraha lasoo gala dhegeystayaal taasi keentay in markaa madaxweynaha uu hadda arrimihiisoo dhan ay markaasi qasan yihiin dhegeystayaal ku aadan dhibadbaxyada iyo xanaanka wax markaas looga qaban karo iyo weliba sida dhibaato iyo weliba tabashooyinka asmiyo markaas loo xalin karo hadda markaas la sheegayaan galka inuu seefta kala soo baxayo macnaha loola jeeda dhegeystayaal in wax waliba uu u dhabar dhigi doono hadday tahay dibadbax iyo hadday tahay wadahadal oo markaas laska hormaanayo dhegeystayaal laakiin tani waxaa laleeyahay waxaa mar kale ay walaac ka muujinaya mucaaradka in ay dib ama waqti lumis lagu sameynayo qeybta iyo weliba markay arkeen hanaanka ee wax siday u wadaan ee ku aadan wax kabedelka xaaladaha iyo weliba waxay markaasi tabanayaan sida wargeyska saaka uu qorayo odinga ayaa maalinta shaleeta wuxuu sheegay ama sidoo kale uu sheegay dabcan international community-ga wuxuuna dalbaday ama ku sheegay in ay iska indhatirayaan sidoo kale xaaladaha iyo waaqica ay arkayaan xukuumadda hadda wadanka hogaaminayso laakiin tani wadanka uma dulqaadan karo kenyaanka tani way ka wada mideysan yihiin waa siduu hadalka u jiray raila odinga hadda waxaa la sugaya dhegeystayaal tilaabada markaasi xigta muxuu maanta ka dambeeyo iyo jihaynta markaas uu bixin doona raila odinga iyo weliba waa kulamo kale markaas la sugayo diblomaasiyiinta weliba kuwa beesha caalamka dhegeystayaal ay arrintan soo faragelinayaan sidii wax markaas looga qaban lahaa loona yeelan lahaa dibadbaxyada mar weliba ay ku dhawaaqayaan mucaaradka dhegeystayaal tani waxaa hadda laleeyahay maxaa markaasi la hordhigi doonaa ruto uuna qaadan doonaa uuna diidi doonaa ma tahay mid markaasi haddana uu xakameyn karo dibadbaxyada maxayna u dhimi kartaa dhegeystayaal sideyna noqon karta xaaladda wadanka haddii markaasi arrintan ay adkaato dhegeyste hadda aad ayaa markaasi loo soo faragelinayaa arrimahan in xaaladda waddanka la dejiyo iyo sidoo kale in markaasi la kala qanciyo shakhsiyaadkan raila odinga inkastoo laakiin asaga uu ku adkeysanayo in wax heshiis uusan doonayn in la galo xukuumadda ruto ee ku aadan hansheeg iyo sidoo kale in xubin uu ka noqdo dowladdiisa balse wuxuu ku adkeysanayaa waxyaalaha markaasi toobashooyinka keli ah in la gudbiyo ama sidoo kale in lagu hanaqaado waxna laga bedelo dhegeystayaal keli uu sheegay inay taasi dantiisa ay tahay sida wargeyska saako halka uu qoraya bogiisa afraad iyo shanaad wargeyska dhegeystayaal wuxuu sidoo kale halkan qorayaa waxa uu leeyahay wargeyska kenyaanka waxay ka wada siman yihiin dabcan la tacaalidda xaaladda adag ee maciishadda waxaa saas yiri raila odinga kuwa wax doortay iyo kuwa aan dooraneen ruto waxa uu sheegay in hadda baahida dhammaan ay ka wada siman yihiin keliya kuma qaton ayuu sheegay hogaamiyaasha azimiyo laomoja balse waxa uu tilmaamay inay tani cid waliba ay qabanayso iyo cid waliba sidai ay markaas uga dhiidhiin lahayd iyo xaaladda maciishadda hadda waxaa markaas la sheegaya dhegeystayaal in ay iyadoo wadanka ay hadda ka soo go-ayaan ama ay soo go-ayso dhegeystayaal galleyda waxaa la sheegay in hadda ugaalida sare weli ay taagan tahay iyadoo qiimaha iyo galeydana ee hoos hadda ay tahay waxaa la sheegayaa in hadda dabcan inta badneed dalagyada ay soo ga-een geleyda qaarkoodna suuqyada ay soo galeen halka qaarna weli markaasi la soo gelinin laakiin dowladda laga doonaya sida markaas ay ku iibsan lahayd tiro fara badan oo geley ah oo inta badan dowladda ay sugaysay inay markaas ka iibsato oo n c p d loo geeyo dhegeystayaal waxaa hadda laleeyahay waxyaalo fara badan ayaa hadda dhaqaaqila inkastoo laakiin beeraha ay kasoo baxeen qaarna beeraha ay kuwada dabcan aysan kasoo bixin qaarna beeraha ay kasoo baxeen waa geleyda laakiin hadda waxaa la sheegayaa wax isbedel ah kuma imaanin istarakoca ee ugaalida wargeyska bogii sagaal iyo tobnaad ayaa qoraya daily nation waxaana tan ay dabcan ay imaaneysaa kadib markii xukuumadda uu hogaaminaya ruuto ay sheegeen in bilaha soo socda ee labada bilood ee dambe ee dhegeysa waa bisha sideedaad iyo bisha sagaalaad waa bisha sagaalaad iyo bisha tobnaad uu sheegay in isbedel xoogan dhanka micishada nolosha ay hoos u dhici doonto lana dareemi doona dhegeystal balse uu ku tilmaamay ama uu sheegay kenyaanka ama shacabka inay markaasi dulqaad xoogan ay muujiyaan si markaas wax looga qabto baahida iyo xaaladda ayna ku sheegay inay ka go-antay iyadoo bacrimiin fara badanna wadanka ay soo gelinayaan si markaas loogu taageero dabcan beeraleyda waxa uu sheegay inuu daynayo xukuumaddiisa in isku filnaansho dhanka wax soo saarka cunada inay markaasi ka samayso gudaha wadanka si looga kaftamo dhibaatada isixir bararka iyo xaaladahan wakhtigan oo wakhtiyada badan inta badan soo noqnoqda dhegeystayaal ayna keenaan cimilada iyo sidoo kale abaaraha wadanka markaasi gobolada kale ay ka dhacaan dhegeystayaal waxaa dib u dhac markaasi ku imaada baasaboorka dhegeystayaal iyadoo markaasi ilaa iyo culeys ku imaan doonta bisha noofembar ee koob iyo tobankeeda waa bisha koob iyo tobnaad ee noofembar dhegeystayaal sida wargeyska boogkiisa tobnaad uu qorayo waaxda markaasi u qaabilsan dhegeystayaal department waa migrationka waxay sheegtay in hadda dheeska loo furi doono dadka markaasi sida deg dega ah ee markaasi u baahan inay markaasi ku baxaan ama baasaboorka deg dega u baahan ku doonaya inay ku safraan in la caawin doono dhegeystayaal waa kuwa waxbarashada dhegeysta iyo sidoo kale dadka caafimaadka iyo arrimaha markaasi deg dega ah ee wadamada kale kaga imaan kara dhegeystayaal kuwaas u baahan baasaboorka baasaboorka ayaa mardooyinkii ugu dambeysay la sheegayay in ay markaasi warqadihii lagu daabacayay ay culeysyo ka taagan yihiin iyo sidoo kale oo mashiinadii qaraacayay ayagana culeysyo ay ku imaadeen dhegeyst taasad wasaaradda ay sheegtay wasaaradda amniga gudaha ee markaasi sheegtay in isbedel lagu sameyn doono sidoo kalena la qalabeyn doono loona dabcan hab casriyeysan loo soo saari doono baastaboorada dhegeysta laakiin hadda ayaa markaasi kenyaanka loo sheegay in dib u dhac uu ku imaanayo baastaboorka laakiin waqtiyada markaasi soo dabcan kuwa arrimaha deg dega leh ee markaas u baahan inay ku safraan baastaboorka kuwaas waxaa la sheegay in la caabin doono sida wargeyska bogiisa tobnaad saaka uu qorayo wargeyska daily nation haddaba dhegeysta mala socotaa halka ay caruurta dhibaatada ay ka helaan saaka warbixin lasoo saaray ee boggiisa sideedaad oo wargeyska the standard wuxuu halkan ka hadlayaa uuna qeexayaa dhegeystayaal xaaladda ee wadanka dabcan waa xaaladda caruurta intooda badan ay la kulmaan waxaa la sheegayaa in markaasi qaab fisikali a dhegeystayaal ama loo jirdilo dumarka ayaa ka mid ah dhegeystayaal weliba ilmaha yar ama waa wiilasha dhegeystayaal iyo gabdhaha ayaa loo kala qaada halkan waxaa la sheegay in markaasi gabdhaha qaar ama gabdhaha ayagoo da-dooda yar markaasi la guursado mise si qaldan loogu taga dhegeystayaal waxaa la sheegay in sare usii kacday dhegeysta tirada waxaana markaas la sheegayaa inay ka imaato waalidka aabbaha hooyada iyo sidoo kale macalinka iyo sidoo kale waa dhanka xadgudubka ee kaga imaato ilmaha isku fasalka gabadha ay yihiin dhegeystayaal ee wiilasha waxaana wargeyska oo halkan uu ka faalloonaya kana hadlaya dhibaatada maskaxda kasoo gaarto iyo jirka iyo tan ayaa markaas la sheegay in intooda badan ay kasoo kabanin kuna khasabto in qofka uu mar waliba niyajabsanaado dhegeystayaal waxaana markaas caqabad ku noqonaysa xaaladda waqtiyadan oo kale waxaana lagu tilmaamay in ay markii dambe dhacaan kala teg xoogan iyagoo mar inta yar marka hore lagu guursado dhegeystayaal taasna waalidiinta ay ka dambeeyaan waxaana la sheegay hooyada inay markaas iyadana qeyb ay ka tahay in caruurta ay aada u disho waxaa sidoo kale ka mid a macalinka isagana wa u qaraaca caruurta waxaa laga yaabaa in xadgudub kale isagana uu kala kaco wiilasha waxaa la sheegayaa inay markaas ayagana sidoo kale ay la mid yihiin dhibaatada iyo xaaladaha markaasi gabdhaha markaas ay dareema marka laga soo xadgudubka galmada dhegeystayaal ee gabdhaha lagula kaco dhegeystay tani warbixintan waxay dabcan ka turjumaysaa xaaladaha iyo waxa markaas iskuulada ka dhaco iyo weliba goobaha waxbarashada intooda badanna aansan la ogeen ee markaasi hogaaminayaan macalimiinta iyo weliba hooyada ayaa la sheegay inay markaasi adab oo dabcan waa edabta markaas int waxay u arkaan edab inay siinayaan balse waxaa leeyahay waxay u keenaysaa dhibaato maskixiyan ah oo markaas qofka dhibaato u keeni karo mise xadgarayn kara dhegeystayaal qofka maskaxdiisa aysan ka bixi karin dhibaato iyo xadgudub loogula kaco sida wargeyska boggiisa faahfaahin dheer saaka oo ka qorayo waana soo qabsan karta aqsan kartaa macluumaad ku saabsan dhibaatada iyo xadgudubka mar walba lagula kaco caruurta waxbarashada ku jira dhegeystayaal eber toddobo eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan suwax wanaagsan sidee ku bariday dhegeyste waa sidee deegaankaada maxaa cusub maxaa hadal haysaan qadka telefoonka saaxiibka u hore star f m uu ka baxay kan kale asagana uu ka baxay ansiya dhegeystaha kale star f m suwax wanaagsan soo dhow walaal magacaaga maasha allah abow assalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu waalaikum salaam waraxmat ullaahi wabarakaatuh soo dhowow xagar dheer ilaah baa mahadle nabad baa lagu soo kaca xagar dheer ma imaqasha aada iyo aad bal intaan ka warqabtid ka warrama neerubay alxamdulilah ilaah baa mahadle abow intii bogta allah caafiyo abaarta ilaahay col allah no oo ilaahay abaarta aaran allah noogu bedelo colka nabad allah noogu bedelo ma maqashay aamiin waalidiinteena allah u naxariisto dembigaana dembi waalidkeena allah dhaafo assalaamu calaykum
waalaikum salaam waraxmat ullahi wabarakaatu istaag star f m suwax wanaagsan soo dhowow
assalaamu calaykum yusuf bakar soo dhow waalaikum salaam walaale
waa rashid daan bumwale haye ka waran eh, rashiid oo pumaane
bumwale waa ka fiican talaa oo nabad baa lagu soo qaagaa haye
qabow qabow yar oo salaata aan masaajidka la aadi karin mooyaane aad baa loo fiicin walaalo waa iskuullada waa la aada meel kasta waa loo dhaqaa mhm
adigu waa ku salaamaya adigu iyo benti cabdi iyo daahir maxamuud dhaqaana shukran subax wanaagsan soo dhow walaale waan ku salaamaya magacaaga
walaal waa saciid cabdullaahi wajeer suciido wajeer ka waran alxamdulilah walaal nabadan ku abariisane maqalka idaacaddu maasha allah waa xeertan mal sidaacadda wargeysa si fiican ugu bowne haye wax walba si allah subxaana watacaala u tarbixiy ku soo socdaan dhammaan dhegeystayaalka idaacadda adiga waxaan leys wax wacana wanaagsan aad baa umaadsantahay saaxiib subax la mid ah star f m subax wanaagsan soo dhowow
wax lamid walaal yuusuf bakad waan ku salaame ka waran wajeer
maasha allah nabadan ku agbaraysan alxamdulilah waxaa dhibaato la sawiranaya maa maqleen alxamdulilah amniga waxbarashadu waa la aaday iyo socodka alxamdulilah haye
ilaahay baa mahad iskale wax dhibaato maana maqleen walaal muslimiinta meelay joogaan ilaahay caafimaad iyo nabad ha siiyo adna wax wanaagsan dhegeystayaasha dhammaantiisa wax wanaagsan aan leeyahay subax la mid ah star f m subax wanaagsan soo dhowow asalaamu calaykum waalaikum salaam waraxmat ullahi wabarakaatu
faadumo cabdullaahi buulariig faadumo buula xagar ka waran
buulariig buula riig ka waran cafwan buula riig ka waran maasha allah jawiga uu degan yahay ilmaha iskuulley kala aadeen dugsigii xaruurta way aadeen maasha allah aad baan u fiicanahay buula riig maxaa la hadal hayaa faadumoy waxaa la hadal hayaa maasha allah gaars oo maxaa lii jiray aad hadda aad moodinay degaysa ma garate maxaa ula jeedaa
lameey haa meel walba wada maxaa lii jiray hayaa wadada la saaraya miya taalada haa isbitaalada suuqa waa noola hagaajiyay isbitaalka weyn jar nool iskaala arag marka aragto base xataa waa ku qabanaysaa ma garata aad baa masan shukran
marka suuqi oo a iyo b iyo c iyo d iyo loo kala dhisay ma garata aad baa mahadsantahay shukran oo hata iskula dhaweyn mahadsanid oo dhagax noo lagu dhisay oo hata ayaga hata laamey laga dhigay laba dhexdooda ma garata aad baa umahadsantahay faadumo shukran maasha allah alxamdulilah gaarisa
waa tahay xigaa kale qadka telefoonka ayaan siinaya star f m ayaa weli dhegeysanaysaan dhegeystayaal gooran warkii sideedii subaxnimaad maqli doontaan hadduu eebaha idmaba laakiin qadka telefoonka saaxiibka ku jiraan siinaya star f m soo dhow walaal magacaaga assalaamu calaykum waalaikum salaam waraxmat ullahi wabarakaatu magacii waa maxamed cabdullaahi barquuqe ka waran
waa kala duwantaasi ilaahay ugu talagalay haye
wargeysada waan soo dhegeysanay halayntan oo ka barwaaqiyay maanta rayla oo mudaharaadka joojiyey oo halyeeyadiisi taallo dhigaayo waa barwaaqi boqolka boqol adii dhegeystay aasina maalin wanaagsan baan kulay
aad iyo aad shukran xigaha kale qadka telefoonkan siinaya star f m soo dhow walaal magacaaga
hallow waa ku salaamaya
waa kaa qaaday salaamu calaykum waalaikum salaam waraxmat ullahi wabarakaatu waa kuusoo waa banaanay lagdheera ka waran agaarkeen jooge waa nabad nabad baan ku barinay haye
waa sidee hadalhayn haddii la yidhaahdana dalkan kenya muxuu noqon doonaa waxaan leenahay haye sisan allaha nooga dhig waxaan leenahay mhm ma nacaystaan cirka uga ordeysiyo qoladan iyagana qawlaha la garab ordaayaana leh waxba aan ajaaliya banaan baxaynahay dadku kusii dhammaanahay uun mhm ilaahay ou sidii deriskeenna soomaaliya ku dhacay beriga oo kale hanugu ridin maan leenahay shukran aad baad umahadsan tahay mahadsanid Nacastaan ku- waa tahay heegaha kale aan siiya dhegeystayaal weli idaacadda star f m ay dhegeysanaysaan subax wanaagsan haye soo dhowow waa ku salaamayaa magacaaga codka sooma hooseeyo codkaada haye bal hadal aan ku dhegeysanne haye waa tahay saaxiibkaasi meel fog bayuu ka hadlayaa wax maxay xigaha kale aan siiyo isagana dhegeystayaal bal saaxiibada saaka mandheera iyo meelo kale ayaan weli codkooda aan maqlin soo dhow walaal magacaaga
ماي إيه بس أديم حمد واي ka waran xagar dheer socodji wacan ما شاء الله حمد ديري جد دجنا لغة بريستي سخو الحمد لله دي مجر ولا القالية haye جد دجنا قبضة مجرنا الحمد لله رب العالمين لما عند إستيار شقالية إهنا والبي جوال راعد إستار خمي كدبي سنة ورد سلامة دمان ورياش أدينا وحنكولها هيس وحنا ولا القالية
mahadsanid saacadiyo gabadhaasi xeryaha qaxootiyada ee xagar dheere ka soo wacday dhegeystaha qadka telefoonka aan siinaya dhegeystayaal ee ugu dambe ee soo dhow walaal subax wanaagsan ugu salaamaya
halo asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu
yusuf fakad aad baan ku salaamaysa wax wanaagsan farxiye countiga wajeer shukran ka waran wajeer
alxamdulilah si fiican aan ku abreysana haye
madaleyntana caalam islaam ilay nabada ka dhigan leelays wax wanaagsan aan kuley walaalkay mar kale shukran aada baa umahadsan tahay suwax la mid ah waa tahay wargeyska ee dhegeystayaal ee inkastoo qadka dhegeystayaasha aan arkaya wargeyska saaka wuxuu qaybtan boggiisa toddobaad uu ku qoraya waxaa leeyahay dowladda waxay safarta waxay sheegaysaa in bishan hadda socota ee julaay ee mishaarka uu dib oo dibidhac xoogan uu ku imaan doono mise uu dib uu dib ee dabcan uu aysan heli doonin ama uu kasoo daahi doono shaqaalaha dowladda wargeyska ayaa saaka boggiisa toddobaad ku qoray waxaa leeyahay tani waxaa la ogeysiinaya dhammaan shaqaalaha inay markaasi dulqaataan intay ay dabcan la- la nidaaminayo eh, bishan lacagteeda ee labada kun waa la- bisha toddoba waa bishan hadda socoto labada kun saddex iyo labaatanka waxaan markaasi leeyahay waxaana cilad ku imaatay ama sidoo kale isbedel ugu imaanaya qeybta hanaanka isbedelka ee laga guurayo oo lala guuraya qeybta markaasi all manual integrated dhegeystayaal payroll iyo personal database ee i p p d loo yaqaana dhegeystayaal sida warbixinta markaas lagu sheegay tani ayaa keenaysa hadda inay bishan lacagtooda ay kasoo daahi doonto shaqaalaha dowladda sida markaasi gabadha wasiirka ee dowladda waa waa wasiiradda ay ku dhawaaqday maalinta shalato ee aisha juma dhegeystayaal qaadka telefoonka saaxiibka ugu dambe ayaan siinaya star f m soo dhow magacaaga soo magacaaga inoo sheeg walaale waa mandheera cali cadow camadheera ka waran saaka maqalka idaacadda maqalka idaacaddu waa fiican yahee haye
yuusufow ninba nin kastaba waxbaa u daran kow dheh maxaa kuu daran
waddada oo suuqa colaha ka baxda Eh, mandheera mandheera mm
il- ilaa handudu mm
iyo rafaad baa naga haysta oo dhulka raaf waay raaf waay dhinaca kalena waa laami haye
marka walaalow gafanayna dasna maqla mm
waddadaas si deg deg ah nooga qabta waa tahay aada baa umahadsan tahay aa shukran dhegeystayaasha qadka telefoonka saaxib yaal u dambeeyay mahadsanidin dhammaantiin ahlan wasahlan marxaban bikum salaamullahi calaykum waraxmatuhu tacaala wabarakaatu dhegeystayaal kulanti wacan oo wanaagsan idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bara dhegeysanaysaan dhegeysta dhammaantiin meel walba joogtaan si walbana oo dhegeysanaysaan kusoo dhawada barnaamijka hogaanka oo iminkaan si toos ah inoogu bilaabanaya dhegeysta taariikhda saaka waxay ku beegan tahay dhegeystayaal waa lix iyo labaatanka bisha toddobaad julaay sanada labada kun saddex iyo labaatanka dhegeystayaal maalmaha j- sabtida waa raalli hada waa maalmaha isniinta arbacada iyo sidoo kale jimcaha waxaan barnaamijka diiradda ku saarnay xaaladaha guud ee wadanka markaasi ka taagan dhegeystayaal haddii aan markaasi soo dhageysan jirnay dhegeystayaal ama aan s- aad ola s- o- oga faalloon jirnay sidoo kalena aad ola soconay dibadbaxyadii wadanka markaasi ka dhacay ee dhanka xukuumadda hadda halkay wax marayaan maxaan isbedel dhegeystayaal waa sidee mar maxaa laka markaasi lakala ogol yahay dhegeyste saaka waxaa la fara badan ayaan isla fiirin doonaa iyo weliba rogaal celin mar kale ay soo rogaal celiso dowladda iyo sidoo kale dabcan waa dhanka mucaaradka waxyaalahaas oo dhan ayaan isla jaangooyin doonaa isla fiirin doonaa dhegeystayaal iyo halka markaasi hadda laga la saadaalinaya dhegeystayaal in laskugu wada imaan karo iyo weliba waxyaalaha markaasi ay kala diidi karaan shakhsiyaadkan ayaan kala ogaan doonaa dhegeysta shakhsiyaadka kale cid kale ma ahan waa madaxweynaha dalka william ruto iyo sidoo kale ra-iisul wasaarihii hore dalka raila odinga oo saaka barnaamijka diiradda aan ku saari doono hadduu eebaha idma dhegeysta yaa soo fargelinaya arrimahooda yaa imikan ka shaqeynaya yaa doonaya degeystayaal in wadanka markaas xasiloonadiisa dabcan uu sii taagnaado iyadoo dhibaato iyo xaaladaha markaasi mugdi iyo kala teg iyo kala carar markaasi looga cabsi qabo inay markaasi ka dhacdo dhegeystayaal qaaradda afrika ayaa lagu tilmaamaa wadanka keliya markaas hadda soo koraya soo kobcaya dhegeystayaal inay tahay wadankani kenya dhegeysta sida warbixinada iyo weliba ribootyada markaasi kala duwan ee lasoo saaro marka laga tago dhibaatooyinka rabshadaha ee gobolada qaar markaasi ka taagan dhegeystayaal etoobiya ayaa horaan markaasi aada loo hadal laakiin waxaa markaasi markii dambe dhacday isku dhacyada markaasi qabaa-ilada halkaasi laakiin wadankan waxaa la sheegay in hadda dhaqaalihiisa uu soo kabcayo sidoo kale dadka ay wada shaqaysanayaan isdhexgalayaan dhegeystayaal arrimahaasi waxaaso dhan ayaan isla fiirin doonaa iyo halka wadanka hadda uu rabo inuu u jihaysto iyo sida loogu qancin karo mucaaradka habkee wadadee dariiqadee dhegeystayaal maxaana markaasi laisku wada fahmi doonaa dhegeystayaal qoraalo kala duwan oo markaasi lasoo dhigay baraha bulshada ee dhanka twitter-ka iyo sidoo kale hadal markaasi u jeeday ra-iisul wasaarihii hore dalka raila odinga waxaasoo dhan ayaan gurfayn doonaa waa bipartisan waa xildhibaanadii ayagana markaasi dabcan la doonaya in ay garwadeen ka noqdaan ama sidoo kale dhinacyada kala duwan ay kala dhexdhexaadiyaan ama cid waliba markaas waxay tabatay ama la tabanayo hadday tahay azimiyo lawmoja ee dhanka mucaaradka iyo hadday tahay dhanka xukuumadda william ruto xubnaha markaasi xildhibaanada ayaga dhankaasi ka socda inay markaas hoos fariistaan dhegeysta laakiin yaa daacadka yaysan daacad ka ahayn dhegeystayaal taasina raila ayaa shalay mar kale cadeeyay dhegeystayaal www star f m co k dhegeystayaal ayaa saaxiibada ay naga dhegeysan karaan waa kuwa sida waa liveka inoo dhegeysanaya halka kuwa mandheera iyo waa dhanka mandheera baled xabobanisa ramo lafey iyo suufta ay naga dhegeysanayaan sagaashan toddoba dhibic shan halka kuwa wajeer iyo habisweyne ay naga dhegeysanayaan sagaashan toddoba dhibic saddex dhadhaab iyo gaarisa xeryaha qaxootida tanaarifa masalaan waxay naga dhegeysanayaan dhegeysta sagaashan toddoba dhibic xal mombaaso iyo nawaaxigeed waxay naga dhegeysanayaan hal eber saddex dhibic shan halka kuwa nairobi nawaaxigeed ay naga dhegeysanayaan hal eber shan dhibic sagaal muqdisho waa sagaashan toddoba dhibic eber sielo balambala gaar waa sielo balambala meeru madowgaashi waxay naga dhegeysanayaan hal eber laba dhibic saddex dhegeystayaal halka sidoo kale marsaabid iyo mooyaale dhanka xuduuda etoobiya waxay naga dhegeysanayaan sideetan toddoba dhibic toddoba tanaarifa masalaani waa sagaashan toddoba dhibic eber www www.starfm.co.ke applicationka afka idaacadda waa soo dejisan karaa waa soo waa soo dejisan karaa dhegeystayaal si aad halkaas ogala socoto waxyaalihii ugu dambeeyey ama waxyaalaha markaas tooska ah barnaamijka qayb markaas ka yahay hogaanka aad oga dhegeysato dhegeystayaal yuusuf bakada ee barnaamijkan ila socodsiya dhegeystayaal waad ku mahadsantihiin dhegeysiga sida quruxda badan mar waliba inoo dhegeystaan oona u xulataan idaacadda star f m saaxiibayaal qeybaha dambe ayaan u dhisiin doonaa dhegeystayaasha fursadaha iyo weliba aragtidooda kala duwan dhegeystayaal iyo weliba suurtagalnimada saaka waxyaalaha markaasi suur dabcan ka socon karo dabcan waxyaalaha markaasi ka kala socon karo shakhsiyaadkan waa uhuru waa dabcan william ruto iyo sidoo kale ra-iisul wasaarihii hore dalka raila odinga iyo sidoo kale uhuru kenyatta waa labadaas oo laisku qabtay waa madaxweynihii hore iyo ra-iisul wasaarihii hore oo markaasi ka wada tirsan azimiyo lawmoja iyo sidoo kale madaxweynaha william ruto oo asagana markaasi ka tirsan qeybta kale ee hadda markaasi lagu kacsan yahay dhegeystayaal bal markan maxaa markaasi halkeen fiirinaa dhegeystayaal waxaan eegeynaa bal markan waxaa marka dabcan maanta dibadbaxyada marka hore loo joojiyey ayaan eegeynaa dhegeystayaal kadibna waxaan eegeynaa bal hadalada markaasi madaxweynaha ra-iisul wasaarehalla hadda ra-iisul wasaarihii hore dalka raila odinga uu jeediyey ee sidoo kale jawaabta markaasi baxday iyo gabadhii markaasi wadanka tanzania ee wadanka markaasi ku sugneed laba maalmood ee doonaysa in arrintan markaasi dhexdhexaadiso iyo sidoo kale xukuumadda ruuta oo mar kale doonaysa iyadana in ay dabcan wadahadalada dib loo soo celiyo waxyaala fara badan ayaa dhegeystayaal miis ka saaran laakiin ogsoonow arrimo fara badan waxaa jiraan markaasi kuwa arrimaha dhanka siyaasadda weliba aad u gorfayo inay sheegayaan in arrinta dhanka ay ka socon laadahay xulufada markaasi madaxweynaha dalka william ruto dhegeysta waa kuwe waxaa laleeyahay ware waa madaxweyne ku-xigeenka rigaada gashaaga waa rigaada gashagwa iyo sidoo kale musalia mudavadi iyo xubno kale markaasi bartamaha dalka waa xildhibaano iyo weliba siyaasiyiin kale bartamaha dalka markaasi kasoo jeeda ay sheegayaan in arrintan markaasi ay ku adkeynayaan madaxweynaha inuu markaasi san aqbalin sidoo kale u dhegeysan dhegeystayaal arrimahaas ayaan isla eegi doona hadduu eebaha idmo markan dhegeysti waxaa laleeyahay dhegeysta raila odinga iyadoo isbuucii hore aynu soo dhaafnay azimiyo loomoja ay sheegeen in dibadbaxyada mar- ay qabsami doonaan isbuucan oo markaasi maanta ku beegnayd oo ah, arbaco ah toddoba iyo labaatan- waa lix iyo labaatanka bishan julaay laakiin waxaa markaasi la hakiyey isla maalintii dabcan maalmihii aan soo dhaafnay dhegeystayaal waxayna sheegeen waa sabtidii dhegeysta ama axaddii waxayna sheegeen in markaasi wax dibadbax markaasi waddanka aysan ka dhici doonin waxayna sheegeen in dib- dib- borordiiq loo sameyn doono waxaa sidoo kale een, taageero xoogan loo sameyn doonaa shakhsiyaadkii dhaawacyada kala duwan soo gaaray intay ololaha markaasi socdeen ee dibadbaxyada waaraa intay dibadbaxyada markaasi socdeen iyo kuwa markaasi ku nafweeye dhegeystayaal waxaa uu sheegay in lacag la aruurin doono dhammaan lagu wada gaarsiin doono shakhsiyaadka ama qoysaska markaasi kasoo kala jeedaan dhegeystayaal sidoo kale biilalka ama isbitaalada looga bixin doono lacagta ee hadda markaasi raila odinga uu sheegay taasi ay keentay maanta inay markaasi la jooji inay sidoo kale dibadbax markaasi ay kasan ka dhicin asaga ayaa la sugaya dhegeysan in warbaahinta ula hadlo sidoo kale taageeraashiisa ula hadlo inay markaasi isku soo baxaan sidoo kale ah, markaasi loo xuso magacyadana sidoo kale loo xuso oo sidoo kale sawiradooda loo xuso waxa uu sheegay in markaasi cid waliba eh, lagu tixgelin doono cid waliba siday hadda uga go-an tahay oo markaas uga dhidhisay oo uga dhiid oo dabcan uga dhiidiyeen dhibaatada iyo xaaladaha iyo baahida markaasi kala duwan ay qabaan iyadoo sheegatan in markaasi loo kala harin oo macnaha ula jeeda dhegeystay cid waliba in dhibaatada iyo culisyada iyo sixirbarka iyo micishada ay dareemaysay keentana in wadada markaasi ay soo xadiraan ama ay soo dhammaan soo baxaan sidoo kale shaqooyinkii aadayn ay ka joogaan dhegeystayaal tani waxa uu sheegay in azimiyo la umoja aysan uga gol lahayn in markaasi doonahooda keliya ay ku uf- dabcan ay ku fulinayso balse wuxuu sheegay in dhammaan loo wada fulinayo baahida iyo dhibaatada iyo culeysada kenyaanka intooda badan hadda ay dalbanayaan waxa uu sheegay inay u noqon doonaan azimiyo loomoja hormuud u noqon doonaan kuwa markaasi tusaale u noqon doona sidoo kale u noqon doona kuwa markaasi difaaci doona xaaladahooda waa xaaladaha maciishada hadda ee markaasi wadanka uu ku sugan yahay sida ay tilmaameen waxay sheegeen in cadaadis xoogan ay ku saari doonaan ilaa markaasi xeerka ugu dambe markaasi laga gaari doono dowladda ay kasoo dabacdo sidoo kale ay k- ay ka- ay ku baabi'iso dhiba- waa ay ku baabi'iso arrimaha canshuuraha kuna baabi'iso sicir bararka ayna sidoo kale ay dhinto dhegeystayaal xaalada wadanka hadda markaasi uu ku sugan yahay dhanka sicir bararka dhegeystayaal waxa uu raila odinga shid- oo uu sheegay in hadda markaasi la doonayo kenyaanka inay markaas weli garab taagnaadaan azimiyo lamoja ama sidoo kale ay garab taagan yihiin dadka shacabka sidoo kale azimiyo ay sheegtay in wax waliba ay dhibaato iyo xaalad waliba ay dadka shacabka ay la kulmayaan in sidoo kale aan lagu tumin doonin sidoo kalena sharciga waxiba waafaqsan ay tillaabo ah ay ku qaadi karaan iyadoo markaasi keliya ay sheegeen inay waajibka dowladda ama xukuumadda hadda jirta ay keliya u tahay in ay u adeegsan doonto dibadbaxyada sheegtana in ay taasi xor ay u tahay oo- oo- ayna sidoo kale ogoshahay ama ogoshahay dastuurka dalka dhegeystayaal ama ogol yahay dastuurka dalka sida markaasi raila odinga uu ku andaconayo laakiin wuxuu sheegay in awood markaas ay sheeganayso xo- dowladda waxa uu sidoo kale sheegay in awood ay- ay dabcan dadka lagu laaynayo iyadoo qofka uu dabcan xor u haysto inuu sidoo kale dibadbixi karo sida qodobka markaas dastuuriga dhegeystayaal uu dhigayo raila odinga wuxuu sheegay in taasi dheg ijlaq loo siinin waxa uu sheegay in handadaad iyo sidoo kale jirdil iyo sidoo kale afduubasho dhammaan loo geystay xubnihii markaasi ugu sarsaray iyo weliba xildhibaanada markaas ama siyaasiyiinta ka tirsan dhegeystayaal azimiyo lamoja waxaana uu markaasi taasi eeda dusha aga tuuray madaxweynaha hadda markaasi dalka hogaaminaya iyo ku-xigeenkiisa rigaada gashaago kuwaas uu sheegayo in markaasi uu af u afqabto si markaasi ay xaaladahooda iyo arrimahooda markaasi u fishiyaan haddaba afqabashadaasi ayuu ku tilmaamay in markaasi aysan ogolaan doonin hadda arrintan waxaa soo fargeliyay dhegeystayaal international community ama waa dabcan waa bulshada caalamka dhegeystayaal ayaa soo arrintan soo fargelisay waxayna markaasi ku sheegtay in hadda ay doonayaan in waawaan siyaasadeed laga gaaro dhibaatada iyo xaaladan xaaladahan inkastoo taasi raila mar kale uu soo dhaweeyey oo uu markaas ogolaaday laakiin hadda waxaa markaasi la kar- dabcan la la-yahay dhanka xukuumadda ruuto iyadoo sidoo kale hadda dhibaatadan iyo weliba jahwareerka ay- ay- ay tahay inta badan meesha ay kasoo gaarayso ay ta waa ay- waa dhibaatada iyo jahwareerka meelaha markaasi ay soo gaaraysana ama waa waa dhanka dhaqaalaha ay tahay dhegeysa dhanka xukuumadda kadib haddii ma haddii ay markaasi sii joogtayaan mise ay sii wadaan mucaaradka dibadbaxyada dhegeystayaal mucaalamku ah dabcan waa ururada waxa- waa dabcan diblomaasiyiinta wadanka markaasi ku sugan way hadda markaasi ka shaqeynayaan si arrintan loo dejin karo si arrintan markaasi si hoose loogu dhammayn karo sidoo kalena waxyaalaha markaasi toobashooyinka kala duwan si qaab markaasi heer dimuqraadiyad ah iyo heer markaasi dastuuri ah lagu dhammayn karo waxyaalaha markaasi kala duwan ay tabanayaan mucaaradka iyo sidoo kale waxay markaasi ay ka tabanayaan dowladda dhegeystayaal laakiin uhuru dabcan waa madaxweynaha dalka william ruto waxa uu asaga markaasi sheegay in haddii markaasi wadahadal la doonayo ay markaasi wadada ay furan tahay ama sidoo kale albaabka uu furan yahay lasoo geli karo laakiin waxa uu sheegay in wax markaas wadahadal ee ku aadan dhanka hanaan qaybsiga ama awood qaybsiga in markaas aysan ka wada hadli karin sidoo kalena lagu raaligelin karin raila odinga waxa uu sheegay waxa kaliya uu raadinayo in markaasi loo sameyn karo mise loo fulin karo waxaana markaasuu sheegay in loo mari doono arrimihii markaasi horaan lagu wada heshiiyey ee bipartisanka ee xildhibaanada labada dhinac markaas markaasi kala matalaya si markaasi heshiise dabcan loo wada dhan yahay loo soo saaro laguna wada gaara dhegeystayaal inkastoo laakiin tii markii u dambeysay ay socon weysay laguna sheegay inay tahay mid markaasi gadaal ay ka riixayaan ama sidoo kale gadaal ka riixayaan xukuumadda ruto sidaa lagu sidaa markaasi ay ku eedeeyeen azimio lamoja waxay markaasi ku tilmaamay inaysan daacid ka ahayn wadahadalada wuxuu sidoo kale ku tilmaamay inay markaasi go-aan aysan ay ka ahayn inuu ka gaaro wadahadalada waxaa sidoo kale uu sheegay in markaasi la doonaya inuu madadaaliyo ama sidoo kale uu ku mashquuliyo arrimo markaas wadahadal ah isagoona sheegay intani ay tahay mid markaasi nasiib darro ah waxa uu sheegay hadda in wadahadalada markaasi la furayo ay noqon doonto mid dhibaatada iyo xaaladaha wadanka markaasi koow ay ka taagan in diirada lagu saari doono iyadoo qorshooyin kala duwan soo saareen waa qorshooyin kala duwan ee markaasi loola hortegi doono durba markaasi ay soo saareenba azimiyo laomoja waxay markaasi sheegeen ay ka mid tahay biilka hadda markaasi maxkamadda ugu sare dalka taalo iyadoo saddex garsoore loo xilsaaray waa biilka labada kun waa financial act dhegeysta labada kun waa twenty twenty three dhegeystayaal waxay hadda sheegayaan in laga doonayo hanaankan waa dabcan waxay doonayaan intaas meesha laga saaro waxay sidoo kale ay sheegayaan arrimaha taxationka ama canshuuraha waxaa sidoo kale ay sheegeen arrimaha maciishada nolosha ee waqtigan heerka sare ay mareyso iyo waxay markaas sababta wax ooga qaban la-dahay waxaa sidoo kale sheegay in boqolkiiba saddex iyo tobanka lagu soo celiyo meeshii marka hore uu joogay dhanka shidaalka la sideed waxaa u sheegay dadka waxaaso dhan in hadda ay gool layihiin ay xamil layihiin sidoo kalena dhibaato iyo mugdi iyo culeyso fara badan hadda ay wadanka u galay taasina ay hormuud u tahay xukuumadda hadda uu hogaaminayo william ruto waxay eedeen markaas u jeedinayaan nidaamka iska indhatirka dhegatirka dhegeystayaal iyo weliba dhagaha markaas inay ka cufaysanayaan hadaladooda waxaana ay sheegeen in markaasi uu doonayo in lagu mashquuliyo xanaan iyo weliba wada hadal iyo weliba arimo markaas dhankooda diyaar aysan ka ahayn mase ka dhamaystirneen taasi hadda u muuqata raila odinga inuu markaas la shir tegi doono dhegeystayaal sida horaanba ay caadada u ahayd dhegeystayaal laakiin hal keliya ayaa wehelisaa oo markaasi ay dowladda ay ka cararaysa sidoo kale halkaasi waa shayga keliya ay ku kala bixi layihiin ama aysan ku kala bixinin taasina keenayso in xitaa labadooda ay dabcan u doorbidi karaan wadanka inuu ku burburo dhegeystayaal waatee waa tan hanaanka dhegeystayaal ee doorashooyinka ee saafarka taasi oo hadda ku dhagan yahay waana qowlka ugu dambe ama waa shayga ugu dambe oo raila odinga laga fujin karin laga dhaqaajin karin dhegeystayaal uuna sheegay in markaasi hadda u baahan yahay wadamada dabcan waa qaramada midoobay iyo sidoo kale wadamada markaasi horumarka gaaray ama sidoo kale wadamada yurubiin iyo sidoo kale mareykanka in arrintan markaasi baaritaan xoogan ay ku sameeyaan hanaanka iyo weliba wax soo dhicid waa dabcan hanaanka ee sida markaas wax kusoo dhaceen ama u soo dhaceen saafarka ee guddiga doorashooyinka xududaha i b c i b c ayaa horaan iska diiday inay sidoo kale furto ama sidoo kale soo bandhigto cadeymaha ee markaasi ku kaadiysay saafarka ee guddiga doorashooyinka xuduudaha i e b c laakiin hadda waxaa markaas leeyahay waa shayga keliya hadda kursiga sare markuu dabcan kursiga sare ayuu ku fadhiyaa ee laga yaaba in waxyaalaha qaar ay ka wada heshiin karaan ama sidoo kale wada dhegeysan karaan sidoo kale ballan ku wada gaari karaan laakiin waxaa leeyahay heshiis ballan tani kuma wada geli karaan waatee waa tan saafarka dhegeysta guddiga doorashooyinka xuduudaha i e b c arrinta ee hadda markaasi madax xanuunka ku keenayso arrinta markaasi walaacay weli fajaca ku keeni karta ay ka mid tahay sida qubuurooyinka dhanka siyaasada kuwa ka faallooda ay hadda tilmaamayaan raila odinga waa shayga keliya waa shayga keliya hadda miiska u saaran marka laga soo tago arrimaha miciishada nolosha iyo weliba sixir bararka iyo xaaladda markaasi ee wadanka hadda ay ku nool yihiin ee ka mid tahay waa sixir bararka waa raalli hadda waa dhanka canshuuraha raila taasi ayaa dhegeystayaal uweyn hadda u weelisaa dowladda hadda markaasi ay dooneyso in si dadban loogu soo gabanin iyo weliba iyagoo markaasi qancinaya diblomaasiyiinta dalka dhegeystayaal ee wadanka markaasi ku sugan sheegeen inay cabsi iyo walaac markaasi ka qabaan in dhibaato burbur wadanka ay soo gaarto xaaladan ayaa hadda markaasi noqonaysa wadanka waa xaaladda wadanka ayaa noqonaysa kuwa markaasi dhaliil fara badan laga sheegayo iyo dhaliilo markaasi dhanka honaanka hogaanka dhegeystayaal ee keenaysa in kala tag iyo weliba kala fogaansho ay isku keeni karto bulshooyinka dalka ku dhaqan waxaana markaas sabab u ah dhegeystayaal labada shaksi ee hadda wadanka hogaaminayaan waa mucaaradka iyo muxaafadka dhegeystayaal waa william ruto iyo sidoo kale raila odinga raila odinga wuxuu leeyahay in markaasi dib aysan u noqon doonin ama sidoo kale xaalad weliba markaas ay ku sugan tahay in wixii hore looga bartay azimiyo waara wixii hore markaas looga bartay kenya kwanza in hadda ay sheegeen in ayagana lagu dhaqi doono ama ay ku dhaqi doonaan azimiyo lomoja waxayna kamid waxaana kamid a dhegeystayaal dibadbaxyada iyo markaasi in dadka shicibka loogu kiciyo xukuumadda wadanka hadda markaas uu hogaaminayo william ruto ruto ayaa muddooyinkii ugu dambeysay dhegeysaa tala ku cakadeed iyadoo kawaatalooyin kale goosgoos ah ula qaadanaya taliyayaasha ciidamada dhegeystayaal waa kuwa booliiska kuwa sirdoonka iyo sidoo kale wasiirka amniga gudaha iyo sidoo kale militariga wixii sidii markaas laga yeelan karo iyo weliba hanaanka waxay markaas laga saaray shakhsiyaadka markaas aan ammaanka dabcan aan qeyb markaas ka ahayn taasi oo la fiiriyey dhinacyo kala duwan loo rogrogay lana arkay wadada markaasi keliya lagu xallin kara arrintan iyadoo qaaran markaasi oo dabcan la fiiriya qaabka iyo weliba sida markaasi looga dhaadhicin karo heshiisyada in markaasi la wada galo heshiiska la wada galay waxaa durbo markaasi kasoo horjeestay wasiirdabcan waa wasiiro iyo sidoo kale waxaa kasoo horjeestay xildhibaano iyo sidoo kale siyaasiyiin oo markaasi qaarkood intooda badan kasoo jeeda bartamaha dalka oo markaasi hogaaminaya madaxweyne ku-xigeenka rigaadega shaagwa sida markaasi warar hoose ay soo sheegayaan mise ay tilmaamayaan in markaas la ogoleen ama sidoo kale aysan dooneynin in ay soo dhaweystaan sidoo kale ay sheegeen in ay markaasi laiska mooso gacan birn ah lagu qabto ra-iila olinga iyo weliba xubnihiisa ama xulafadiisa sheegeenna in markaas wadanka uu xasilayo sida uu markaas weli ku andacoonaya mise ku adkeysanayo madaxweyne ku-xigeenkiisa rigaadega shaagwa waxa uu leeyahay in markaas isan loo kaftamin in sidoo kale loo qaslin raila odinga balse weji ama ina kulul markaas la tuso waa sida hadalka uu dhigay asaga madaxweyne ku-xigeenka rigaada gashaagwa tani ayaa mar kale cabsi ku keentay madaxweynaha inay dhibaato iyo xaalad kale markaas ay la soo darsi karto sidii waagii hore ku dhacday asaga ee labada kun todobayolabaatanki waa labada kun todobayo tobankii labada kun sideed iyo tobankii dhegeystayaal kadib heshiiskii ee hashag ee wadanka markaasi ka dhacay ay galay uhuru kenyaata iyo sidoo kale ra-iisul wasaarihii hore dalka raila odinga tan wuxuu markaasi ka baqaya inuu markaasi madaxtooyada ka noqdo dibad joog dhegeystayaal oo markaas culeysa iyo weliba iska hormaad ay markaas dhexdooda ay ka dhex oloosan karto dhegeystayaal ma doonaya mar kale ayuu leeyahay garab inuu ka waayo xubnaha waxaana markaas hadda laleeyahay wuxuu doonaya inta shantan hore inuu dhaga nuglaado sidoo kale uu dhegeysto wuuna ku qanco wax waliba loo soo jeediya dhegeystayaal taasoo uu kaga dhiga raalli ah sida khubradooyinka dhanka siyaasadda kuwa ka faalooda ay tilmaamayaan dhegeystayaal idaacadda star f m codka gobolka waqooyi baraad degeysanaysaan dhegeysa dhammaantiin meel walba joogtaan arrimo kale ayaan sidoo kale ka faalloon doonaa qeybaha dambe hadduu eebaha idmo adigana fursad ayaan kuu siin doonaa aragtidaada fikirkaada saliimka dhegeystayaal bal markan dhegeysta aan fiirino qeybaha kale barnaamijka iyadoo saaka diradda ku saareen bal waxyaalaha markaas lagu kala dhexdhexaadin karo madaxweynaha iyo sidoo kale ra-iisul wasaarihii hore dalka raila odinga beesha caalamka iyo sidoo kale diblomaasiyiinta waddanka markaasi ku sugan ayaa arrintan markaasi gaarwadeenka ah iyo sidoo kale culamaa u diinka ama ururaha diimaha dhegeystayaal kuwaas oo ka shaqeynayo sidii arrintan wax looga qaban karo looga bedeli kara dhegeystayaal laakiin sidee laisku maqli doonaa dhegeystayaal maxaa ka dhalan karaa dhegeystayaal arrinta iyo weliba waxyaalaha markaasi kala duwan ee beesha caalamka iyo sidoo kale diblomaasiyiinta iyo ururada diimaha ay wataan dhegeysta iyo sidoo kale sida looga gadi karo oo looga dhaadhicin karo in madaxweynaha markaasi wax uu aqbalo uu ogolaado dhegeysta sida ay hadda markaas iyaga rajadooda ay tahay raila asaga waxaa leeyahay dabcan miiska maba saarna hadda laakiin cidda markaasi dabcan xirga qabanayo mise cidda markaasi arinta dhexdeeda dabcan laga maarmin ama in wax ogolaado waxay noqon doontaa laleeyahay madaxweynaha hadda wadanka hogaaminaya william ruuto haba hogaamiye haddana siduu kaga dhaadhicin doonaa mise dabcan ugu dhaadhicin doonaa qolada kale ee asaga markaasi la safan dhegeysta sida madaxweyne ku-xigeenkiisa ragaadayga shaagwa wasiirada iyo sidoo kale qaarka kamid a xubnaha markaas isaga qeybta markaas ka wada ah ee azimiyo waa dabcan waa kenya kwanza hadda waxaa laleeyahay fursadan nashqad kale ee kala duwan ay markaas waa nashqada hadda markaas ama shaxda shax kale waa shax kale ayuu markaasi doonaya in raila odinga oo qeybta wadahadalka uu kusoo galo shalina ugu adkeystay ama ugu afreebtay dhegeysta wuxuuna sheegay raila odinga in marna uusan raalli ka ahayn ama sidoo kale uusan soo dhaweyn doonin mise inuu markaas ogolaan doonin mise in uu qayb uusan doonaynin inuu ka ahaado xukuumadda hadda hogaaminayso waxa uu ku sheegay inay markaasi ay tahay dowlad guuldaraysatay oo wixii markaasi la doonaya wadanka in laga qabto lagana baahi tiro inay weli markaas waxba ay ka qabanin taasna wuxuu leeyahay qorshe hadda igagama jirto laakiin haba ahaatee maxaa la doonaya dhegeyste maxaa dabcan laisku qaban dabcan isku qaban doonaa sidoo kale isku ogolaan doonaa qofka qofka kalena u qancin doonaa dhegeystayaal ama ku qancin doonaa arrimahaasi ayaa barnaamijka saaka diiradda ku saareenaa dhegeystayaal bal markan tanzania gabadha markaasi madaxweynaha wadanka tanzania u ah samiya suluuxu xasan waxay wadanka ku sugnayd taariikh koob iyo toban iyo laba iyo toban iyadoo markaasi diyaarad militari ah ay kasoo qaato wadankeeda kuna imaatay wadanka waxayna tagtay countiga dhegeysta laikibia ee nyanyuki halkaas oo ciidamo haddana ay kasoo qaadeen lana keenay caasimada dhegeystiya waxay markaasi u imaatay una soo dooneysay inay shir markaasi saddex geesood ah ay wada galaan si markaasi xaaladaha iyo dhibaatada wadanka markaasi ka holceyso loo yareeyo loona damiyo dhegeystayaal waana shakhsiyaadka siyaasadda isku haya ee madaxweynaha william ruto iyo sidoo kale ra-iisul wasaarihii hore dalka raila odinga waxayna markaasi dooneysay ama ay raadinaysay wadada saxda ah ee dhibaatada lagu yareyn karo wadada saxda ah ee markaasi laisku afgaran karo iyo wadada saxda ah ee dhammaan shicibkana lagu dhega nuglaan karo si dhibaatada iyo xaaladaha iyo waqtigan hadda markaasi wadanka iyo waxyaalaha muasimiyo ay sheeganayaan lagu yaran kara dhegeystayaal madaxweynahana looga qancin karo inuu wax markaasi ka bedelo ilaan hogaanka asaga uu hayee samiya suluuhu xasan waxay markaasi kulanka ay dooneysa in ay la gasho madaxweynaha ayaa markaasi miira dhalan dhegeystayaal kadibna way iska laabatay waxaa taasi shalay sheegay ra-iisul wasaarihii hore dalka raila odinga waxa uu ku sheegay in markaasi wax wada hadal ah iyo sidoo kale wax markaasi danaynsi ah uusan hadda ay u muuqanin xukuumadda ruuto balse ay doonayso in awood wax walba ay ku sheegato waxa uu sheegay in hadda markaas ay sugayaan beesha caalamka iyo sidoo kale in arrintan markaasi lasoo farigin wadahadalada sidoo kale sidii hore ay dib ugu soo noqdaan hadda waxaa markaas uu sheegay madaxweynaha in toos oo ay markaas u wada kulmi doonaan laakiin kulankooda uusan noqon doonin mid markaasi waxa ay tabanayaan iyo waxay markaas ay sheeganayaan azimila omoja inuusan ka dhegeysanin dhegeyste macnaha oo la jeedo ama qeybta markaasi in lagu raaligelin karo ee azimiyo la omoja warar qaar ee xan ah dhegeystayaal ayaa soo baxayan sheegayeen in markaasi la doonaya raila odinga in lacag aada u tiro badan balaayin shilin ah looga ballan qaadayo si markaasi dhibaatada weliba buuqa in markaasi uu u yareeyo laakiin ogsoonow haddii raila mar kale arintan dabcan waa haddii raila arrintan lagu qanciyo in uu lacag qaato waxaa haddana ku noqon doonta in la dib looga laaban doono sidii sidii saaxiibadiisii hore ee uga baxeen musalya mudavadi moses watangula iyo sidoo kale xubno markaasi aada uga agdhawa ugana firfircoona dhegeystayaal kuna sheegeen in markaasi khiyaano uu ka galay kadib heshiis markaasi dhexmaray labadii kun sideed iyo tobankii uhuru kenyatta wakhtigaasi laakiin wakhtigaasi ma caddeen ama lama kala caddeenen in markaasi lagu qanciyo lacag iyo howlo kale laakiin tani hadda waxay soo baxaysaa in markaasi la raadinayo xal kale iyo waddo kale lagu doonayo in lagu damin karo xaaladihiisa siyaasadeed weliba in markaasi dibadbaxyada iyo buuqa faraha badan waddanka markaasi ka holcaya hadda lagu yaraan kara dhegeystayaal inkastoo laakiin warar xanxan soo baxayso taasi la kala cadeyn karin mse caddeyn karin dhegeystayaal in raila lacagtaasi uu qaadan doono laakiin haddana mar kale waxaa daba taagan dhegeystayaal gabadha markaasi lagu magacaabo maada karuwa iyo sidoo kale waxaa taagan xubnaha kale markaasi aziminiyo sida wiper coloso missionka dhegeystayaal eugin wamalwa iyo shakhsiyaad markaasi aada u tiro badan oo markaasi hadda uu yahay garbaha markaasi keliya uu ku duulaya dhegeysta iyo kuwa markaasi usoo baxayo sidoo kalena oga dhiidhanayo dabcan dibadbaxyada mar waliba ayaga go-aamaha iyo qorshaha kala duwan ay fulinayaan waa ay hormud u yihiin mar kale waxa uu leeyahay inuu markaas waxaa leeyahay mar kale waxa uu raadin mar kale waxaa laleeyahay wuxuu ka cararaya inuusan waynin saaxiibo horaan markaasi uu waaya hadda sida musalia mudevery oo ka tirsan kenya kwanza iyo moses otangula oo ka tirsan kenya kwanza dhegeystayaal waxaana wakhtigaasi heshiiskaasi lagu heshiin waayey waagii nasa dhegeystayaal ururweynihii nasa ay qayb markaasi ka ahayeen kadib markii heshiis dhexmaray dhexdooda madaxweynihii hore uhuru kenyatta iyo sidoo kale ra-iisul wasaarihii hore waxaa markaasi xubnahaasi ka kala carareen ilaa markii dambe xitaa ra-iisul dabcan waa kalonso misoka uu soo celiyey madaxweynihii hore uhuru kenyatta waqtigii ololihii siyaasadda ama doorashada dhegeystayaal waqtigaasuu doonaya si gooni ah inuu istaago sidoo kale isku sharaxo kalowso misioka dabcan dhinacyada kala duwan cabsi ayaa markaasi ka taagan isla sidoo kale madaxweynaha william ruto wuxuu asagana cabsi ka qabaa xubnaha markaasi kale ee sida moses watangula iyo sidoo kale waa xubnaha markaasi kale musalia mudavadi iyo sidoo kale madaxweyne ku-xigeenkiisa rigaade gashagwa xildhibaano markaasi bartamaha dalka kasoo jeedo oo sidoo kale aan lagu sheegi karin raila odinga inuu markaasi kasoo agdhawaado madaxtooyada ama sidoo kale inuu kasoo agdhawaado wasaaradaha ama sidoo kale inuu kasoo agdhawaado xukuumadda markaasi hadda wadanka hogaaminaysa sidii hore ugu milmay waa sida hadalka u dhigayaane hadda madaxweynaha tale ayaa markaasi ku cakaran madaxweynaha tale ayaa markaasi ku weynaatay wuxuu markaasi raadinaya waddo kale iyo dariiqo kale uu ku qancin kara saaxiibadiisa sidoo kale uu ku qancin karo ra-iisul wasaarihii hore dalka raila odinga ogsoonow waxaa keliya la qancinaya ra-iisul wasaaraha ma ah rayla odinga laakiin dhammaan azimiyo dhammaantood sida loo wada qancin karo uu markaasi ka mid yahay madaxweynihii hore dalka rayla waa dabcan madaxweynihii hore dalka uhuru kenyatta oo hadda dabcan dowladda ay faraha iskula jiraan dhegeystayaal kadib markii gurigii dabcan caruurtiisa iyo hooyadiisa ay weerareen ciidamada booliiska waa uhuru kenyatta halkaasoo sheegeen in tiro hub ah lagu hayo oo qoryaha noocyadooda kala duwan dhegeysa taasoo ku sheegtay inay tahay mid sharci darre ah laakiin taasi uhuru kenyatta waa uu beeniyey wuxuuna ku sheegay in markaasi la dandaansanayo oo sidoo kale xukuumaddan ay doonayso in dhibaato ay gaarsiiso waxa uu ku sheegay in dowladda ay markaasi dhibaatada iyo xaaladaha waddanka ka jira ee wax ka qabato balse ay kusoo noqonin qoysaska haddaba waxaa laiskaga fadhiya dhegeystayaal ayaa sida laisku wada qancin karo iyo sida markaasi hadalladan laiskaga dhegeysan kara dhegeystayaal hadda waxaa leeyahay dibadbaxyadii dabcan dib ayaa loo hakiyey oo loo dhigay halka sidoo kale dowladda ay raadinayso wado kale iyo weliba xal kale ee markaas wadahadalka dib loogu soo celin kara dhegeystayaal laakiin xisbiga azimiyo maxaa u cad sidoo kale xukuumadda ayadana maxaa u cad waa su-aalaha iyo hadallada markaasi laisweydiinaya dhegeystayaal ee waddanka maanta ka taagan dhegeystayaal weli waxaa dhegeysanaysaan idaacadda star f m cunto gobolka qubira saaxib yaal dhegeystayaal meel walbaa joogtaan is walba noo dhegeysanaysaan saaxiibada qaadka telefoonada waa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan lambarada sida tooska ee saaxiibada ay barnaamijka uga qayb qaadan karayaan dhegeystayaal haddaba dhegeysta sidii uu markaasi ku qancin karaa madaxweynaha ra-iisul wasaarihii hore dalka raila odinga oo iyo sidoo kale azimiyo loomoja dhammaantood iyo sidoo kale xubnaha asaga marka ama xubnaha markaasi ka tirsan kenya kwanza khabarooyinka kuwa siyaasadda kuwa ka faalood waxay sheegayaan in hadda talaab fara badan ay ku cakiran tahay madaxweynaha doonaya in waddanka uu xasilooni sii noqdo laakiin qaab kale iyo nidaam kale hadda loo raadinayaa iyadoo qaar ay sheegayaan in lacag la siiyo ama tiro fara badan oo lacag ah la siiyo dhegeystayaal ee markaasi lagu dejin karo xaaladaha siyaasadda waddanka ee raila odinga markaasi u wado laakiin madaxweynaha qaab qoraaleydkiisa xalay markaasi qaybta twitterka lasoo dhigay waxay markaasi ka turjumaysa ama ka hadlaysa dhegeystayaal in wadahadallada markaasi lasoo celin doono ee bipartisan labada dhinac markaasi kala duwan ee lasoo as-aasay labada dhinac markaasi ay soo as-aaseen ay toddoba iyo toddoba ay ka kooban yihiin dhegeystayaal si markaasi cid waliba ay dabcan noo dhegeyso baahideeda iyo dhibaatada iyo wax markaasi laga qaban kara dhegeystayaal maxay dowladda diidan tahay maxay dowladda markaas iska biyamoosaysaa dhegeysta ee doonaysa in biyaha markaasi halka ay fadhiyaan aysan ugu soo gaarin maxay sidoo kale azimiyo loomoja ay doonayaan inay markaas u wiiqaan awoodooda xukuumadda hadda markaasi jirta dhegeystayaal una cabsinayaan dhanka mudaaharadyada mise dibadbaxyada dhegeystayaal maxay tahay waxaa hadda markaasi soo soo dabciyey dhegeysta iyadoo diblomaasiyiinta waddanka ku sugan iyo sidoo kale madaxda afrika ee qaalidhaan ay soo dirayaan dhegeystayaal ku aadan in la yareey dhibaatada iyo dibadbaxyada dhegeystayaal marka hore waxaa laisweydiinaya dhegeysa maxaa halka waxaa laisweydiinaya dhegeysa maxaa halkaasi marka hore gaarsiiyey in ay qayldhaan xoogan ay soo diraan madaxda afrika in diblomaasiyiinta arrintan ay soo farageliyaan in markaasi safarro kala duwan ee madaxda qaaradda afrika ee si dhuuman ama si hoose ee waddanka usoo galaan dhegeysa iyadoosan la ogeen si kulamo kala duwan oo la qaataan madaxda dhegeysta waa madaxda waddanka dhegeystayaal tani maxay u dhimaysaa dhegeysa sumcadda waddanka ma idin iska xamili kara damacaan may xamili kartaa iyadoo xitaa ballan weliba loo soo bandhigay ama wax weliba la- ay loo soo bandhigay in ay qaadan karto mise dusha u ridan karto xukuumadda ruuto maxay ogolaan doontaa maxayna wax ogolaan doonin eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan idaacadda star f m cunto gobolka qoybara dhegeysanaysaan saaxib al dhammaantiin meel walbaa joogtaan is walba inoo dhegeysanaysaan ha ku soo dhawada barnaamijka dhegeysta iyo aragtida saaxib aragtidaada maxay tahay haddaba xukuumadda ruto maxay ka cararaysaa dhegeyste inay sidoo kale u diidan tahay wadahadalka iyo weliba shirarka markaasi diblomaasiyiinta ay qabanayaan si arrintan wax looga qabto loogu dabiiyo dhegeyste barooyinka dhanka siyaasadda kuwa ka faallada waxay tilmaamayaan ama sidoo kale ay qeexayaan ay sheegayaan in hadda xukuumadda ruuto ay ka cararaysa dhegeysta in saafarka dib loo furo iyo sidoo kale xaaladda hadda waddanka dhegeystaale oo cakiran ee markaasi ka mid taha maciishadda iyo sidoo kale shidaalka iyo arrimo fara badan oo hadda miiska saaran waxyaalo fara badan oo isqaban karin ayaa laga yaabaa inay ku qasab ku noqoto in wax waliba ay markaasi ka gudbaan si dhibaat- waa dhibaatada iyo xaaladaha markaasi loo yareeyo yaa guulaysta marka dhegeysta hore qadka telefoonka barnaamijka noo dahfurayo barnaamijka saaka soo dhow walaal magacaaga waan ku salaamayaa
yuusuf bakar xajirool mandera oxland shukran saaxiib xaaji ow soo dhowow
waa dhowahay haddaan cudu wergal waxaa waay Mhm.
hordaxaade xaaji hoolaha soogay haye
waxaa arrinta hordo mar hadday sidii fille camal noo dhaqma dadkeeda xilada haye
ninkan wuto Mhm.
rag horda cod adag oo macnaha waxaa waye si qaab daran u fikiraya horda la filaalo aada ay isku dhowyiin Mhm.
waxaa marka qofku bani aadanka haddii uu mar mas-uul yahay Mhm.
waxaa laga rabaa wixii ficil oo hore isaga loo soo mariyey ama macnaha wadada oo hore asagana inuu meel iska dhigo haye
oo mas-uuliyaddeeda uu qaato ilaa ummad dan buu mas-uul ka yahay Mm, ummadda aada iyo aad
hal shaksi ama laba shaksi oo macnaha waxay ka dhexin jireen alla adgeed inuu waddan u baabi'iyo Mhm.
waa laga fiican yahay haye
marka asaga ayaa la rabaa go-aan qaata inkastoo la filinta ay fiican tahay oo laakiin macnaha xaaji laakiin xaaji rowlow hadalka adiga wadata madaxweynaha waxaa leey wax wuu ogol yahay laakiin dad kale ayaa haddana daba socdaa oo aada ula socda xaaladiisa uu ka mid yahay madax- eh, madaxweyne ku-xigeenka Riga- eh, rigaada gashagwa
rijaal sheegaa waxaa ka sii daran oon hadda dad aan- macnaha hadda hadda aan ka maqlay maanta oo soo meel ka hadlay Mhm.
dad wasiiradiis ka mid oo weliba macnaha ana hadda xewel ma lihi Mhm.
wasiiradiis ka mid ah rigaada kijaar macnaha ka sii daran haye
oo macnaha waxaa waaye aad iyo aad uqudad xun ay ugu jirtaa haye
marka isaga laftiisa waxaa laga rabaa waxay hadda ninka mustaqbal hore hadda shantan sana waafaska dhammaan mogta Mhm.
shanta kalena macnaha rajigu qabaa oo inuu madaxweyne noqdo ayuu rabaa haye
waxaana geedka aad hergelisi doonta lix- labaatan jirka lagu waabta lixdan jirka si aad ugu baxsatid haye
marka mustaqbalka dambe oo hadhow wadanka hadda ma- ninka marka laga soo qaado hadda madaxweyneyaasha hadda ugu horreeyey Mhm.
sida hadda kibaki camal Mhm.
maanta wadankuu qabanayo wadan burbursan buu qabsaday haye
maalintuu ka tegayana wadan nabadii oo barwaaqadiisa macnaha heer sarifta oo dhaqaalihiisa macnaha wadkiisa dadkan yahay Mhm.
ayuu ka tegey haye
maanta de ninka aanu qabanayna macnaha waxaa waaye un isagana xaalkiisa alla ogaa oo waddan iska leeyahay wahay Mhm.
ballanqaadkiisa waxaa ku jiri waxaan ka qabanayaa dhaqaalaha ayaan kuranayaa dadka masaakiintooda danteenana macnaha waan qabana Mhm.
hadda dadka masaakiinta wax goona u lahay rubaxay ku bilaabay
haye
marka waxaan leeyahay horta inuu macnaha fiiridaha qalabsan isku dhaafo dadka macnaha macangiga oo tawliboodka oo macnaha boosha firida ay talada inuu ka baxo uu fikero uu xisaabtamo waa tahay wadanka macnaha xaaji roblow raila odinga wuxuu weli ku adkeysanayaa in saafarka la furo ee guddiga doorashooyinka ee i e b c haddii taa uu ogolaadana waxaa leeyahay asaga laga yaabaa in dhibaato wuxuu ogolaaday ina dhibaato ay ku keento mase ay ku noqoto
madda ayada wax suurgeli kara maahan
dee waa hasha ugu weyn waa hasha laakiin waa hasha ugu weyn hadda u wata raila odinga hadda arrimahan waa sida uu rabay diblomaasiyiinta soo wada galeen ee caalamka sidoo kale wadamada afrika arrimahan hadda soo dabcan aada uga wada shaqeynayaan si arrimahan dhibaatadan waxaan loo damiyo
hadda marka ninka hal sano u shaqeyna ma haye
hal sano laga soo gudbeeyey inka saacad waxaa la yidhi saciid dubeydan haye
markii la xadayo la dhacayo ninka horta isagaa hurdahay haye oo haddii aaday jirto haye
marka taas hadda inuu ku ulolo maaha laakiin haddii lii haddii lii dhaci haddii lii dhicin tan baana kala xugmin ha lii furo
taas waxaa weeye ma surga haddii hal furo la yidhaha idkor horra baa imaana haddana hay so marka tan oo hadda dowladda ay ka cararaysaa ka mid a laleeyahay marka
midda ayada ma marka ku ulolo.
tay door Ayada- marka tay doorbidaysaa ma inuu wadanka dhibaatadan iyo dibadbaxyada markaas uu ku sii jiro mise in saafarka la furo
ma ma- macmed ayada haddii la furo macnaha waxaa weeye dadka qabsi badan iyo fishil badan iyo dhib badan baa imaanaya haye
dagaalan waa sii burburahaya tanna tan dibadbaxdana marka tee u roon marka tee u roon adiga tee u roona leedahay
hadda horta dhaqaalahan uu maciishadan kor u kacday oo doolarka in waxay arkaa qaaranka cashuurtan uu kordhiyey ha
taas horta haddii uu dhimo aada iyo aad
waxaana waa inuu xasil lahayd aan aaminsana haye
ta maxaa yeele dadweynaha hadda badanaa waxay la qaylaan qaayile waa macnaha gaajaxay maxaa lagu gaaraa marka soo dulqaad lama baahno ya maxaa lagu gaaraa marka
waxaa lagu geli karaa macnakan macnaha waxaan cashuurahan aada kordhiy hadda waxaan maqlaya idaacadda ka maqlayay konton ruux oo ma garanaysa oo asaga u magacawday maxkamadda ay diidib arrimaha guud waa sax kuwa kaas aada iyo aad
ee ka shaqaynaysa madaxtooyada mhm
wadankan dhaqaal mana wuxuu leeyahay cashuuran kordhina buu leeyahay haye
kulli madaxweynaha saa ugu sokeeya ilaa wasiire mashaar baa lagu dareemaya laleeyahay haye
marka sodan gaara ma aha marka oo dadweyne madaxa saara ayagana ay danaysanayaan sooma aada iyo aad shukran saaxib
marka arrinta in dadku wax badan bay u jeedaan mawta aha
nin waa maxaa la yidhi nin gowracan geed kama waa nin qowracan geed kama waabto haa aada iyo aad uu ku dhacayaa linaftii oo badda
haa ninkan naf baaba haysa mawta geedkan ku dhacdhaca Ah, marka marka dibadbaxyaasha naftaa wadaa leedahay naftaaba haysa laakiin maciishada hadda waxaa waaya nin kiilo boqol shilin macnaha bo- boqol shil ama toddobaatan ku gedan jira haddii la yidhaha boqol iyo konton i joogtaa aha
cusmeyna ninka asaga waa su-aasha aada iyo aad
kule naf kuuma hasno kuuma hasana ma garanaysaa iskay nafaa ba imaanaysa haye
marka horta dhaqaalahan uu ciriiri geliy oo macnaha waa hadda doolarku wuxuu maraya kun kun iyo shan iyo toban kun boqol sii maraya
aada iyo aad boqol iyo macnaha shan iyo tobanka halka boqol oo doolar shan iyo toban kun sii maraya mhm
annaga hadda soomaaliya baan ku nool annankaan xaduudka raashin noogu waxaan ku nool laakiin dadka hadda kee ku dhex jiro mhm
macnaha dhibkooda shaahid aada iyo aad haddii uu macnaha yareeya cashuurtan uu yareeya maciishadan waa soo jibi lahayd waa madaxweynaha Hadd- haa dadweyne haddii maciishadu sii daara hadda inta badan macnaha waa way macnaha khiyaarka qab- dan uguma jirto mhm inay waxaan ka taarbaxaan oo nolosha iska raadsaana macquul ahaan leh aad baad umahadsantay xaaji rooble shukran wuu mahadsan yahay saaxiibkaasi sida quruxda badan aragtidiisa fikirka saliimka oo uga dhiibtay waan uga mahadcelinaya shukran aan leeyahay xaaji rooble mahadsanid in badan xigaha kale qadka telefoonka soo dhow walaal magacaaga
salaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxmat ullaahi wabarakaatu soo dhow iska gaabi raadiyahaas fadlan adoo mahadsan
waa ku salaamay yuusuf bakado waa cumar akhyaar oo joog magaalada mandhara haye cumarow
alxamdulilah si wacan oo horta waxaa waaye barnaamijka haddii aan u guda galo aha
horta waxaa waaye nia wadanka waxaa waaye in la jiijiido mar kastaba waxaa waaye doorasho ka soo dhacdaba ninka guulaysan waayo inaad horta jiijiid keeno oo mu- mudaharaad iyo dhib la keeno oo waxaa waaye horta arrintaas aada loo sacay ma garat haye
maxaa yeelay meesha haddii dimuqraadiyin lahaa waa in waxaa waaye si furaaga lagu kala bax haye
hadda laakiin waxaan u jeednaa kii laga reebay waxaad leeyahay anaa reeg haye
marka dadkii oo dhadhexaadin lahayna waxaa dhexaadin karin nin walba dantiisa meesha ka fiirsan nin walba dantiisi siisku heli lahay falkeeda ku jira ma wax hataa shacabka loo doodaa ma jirto laakiin cumarow een, hadda sidaa wax u aragto een, sidee wax ku saxan yihiin
aniga hadda waxaan wax u arkaa in madaxweynaha hadda soo galay loo daaya xukunka oo faraha looga qaado oo shantiisa sano hadmaysa kabacdi doorasho kale ay bilaabatay maxaa yeelay okay cumarow waa- waa tahay ma jiraan cumarow waa loo daan waaye oo waa lagula hay- waa lala haystaa Een, waddo kale uu qaadi kara ma jirta oo isagana dadkan uu iskaga maslaxeyn karo haa wada hadalka laftiisa horta hore oo bilowday oo marka hore dhexda laga joojinaya waa in la wado laakiin wadahadalka shuruuda adag ba shu- laakiin wadahadalka shuruuda adag bay ku xireen oo s- dowladdan ay ka yar cabsoonayso mucaarad aa, mucaarad korta Raila ay udhinka iyo dadkaas waxaan dhihi lahaa horta waxay wasaan u yeelanaan in xukunka wax laga siiyay rabaan oo qayb laga siiyay balse ma soconayso laakiin raila wuxuu dhahay xukun uma baahnin laakiin balse waxaan u baahannahay siday wax ku dhaceen inaan ogaano
sidii wax u dhaceen waxaa waaye waxaa lagu ogaan karaa waa maxkamadii a cadaysay wax walba waxaa waaye nimankii oo u shaqaynayay a cadeey oo macnaha bulshada nimankii madaxda u ahayaa cadeey oo jubakaatias ka mid yahay marka waxaa waaye inaad ku qancatay aan- waata oo maxkamadda- hadda hadda arrin ba- hadda arrin baa taagan oo laisweydiinaya laleeyahay madaxweynaha arrin badan way ku way ku dhag- way ku way ku adkaanaysaa hadday tahay in uu ogolaado wada hadalka waxaa leeyahay weliba ay ku qancinayaan diblomaasiyiinta iyo weliba qa- een, madaxda afrika kow waxaa leeyahay waa in saafarka la furo hadday taasi dhici wayso waa in uu ogolaado inay socdo dibadbaxyada marka tuu qaabili karaa uu xamili karaa
aniga horta waxaan dhihi lahay saafarka madaxweynaha shaqo kumale waa inay maxkamad amarta ay gacantooda maxkamad ama amarta oo amarka lasoo bixiyeen ama nimanka i b c oo gacanta ku haya ay furaan wayba dhacda hadda waxaa leeyahay arrintaasi hadda taagan tahay ee, ama azimiyo ay taagan yihiin marka waxaan dhicaynin waxaan dhicaynin haddaad dhahdo hala furo oo waxaa waaye ha lii sameeya haddaad dhahdo waxaa waaye waxay u egtahay arrintaasayda sida anaa ha lii sameeya waddankan burburinaya u egtahay marka arrintaasna laga yeeli maa macarif marka madaxweynaha tee u fudud
madaxweynaha waxaa u fudud inaad waxaa waaye aniga waxaan dhihi lahay horta shacabka ha guud- ha- ma- maciishada hoosaa u dhiga waxaa waaye sidaalka lacagtaan lagu daray hoosaa loo dhiga macaarad marka waxaad sheegaa maba jirtaba shacabka haddii la qanciyo macaarad waxaa sheegay male marka t- ko- sidee lagu gaarayaa mar- inay wix waqti la dhigo madaxweynaha laba bilood buu she- sheegay inay wax walba hoos u dhici doonaan ilaa bisha koob iyo tobanaad ama ilaa tobanaad laga gaarayo laakiin maxaa lagu gaaraa haddii dibadbaxyada ay weli ay socdaan ama mucaaradka weli dadkiisa uu kicinayo dibadbaxyadan horta waa runta oo dhaqaalihii waddanka ay hoos usii dhigaan waxaa waaye weli aad iyo aad waxaa waaye beecsharadii dhan waa halaawda nairobi waa guryihii dukaamihii wax la furaa male marka waxaan dhihi lahay arrintaasayda macaaradka gacan adag haddii lagu qabto dawladda waxaa waaye aniga waxaan dhihi lahay waa shaqaynaysaa
aad baa umahadsantay cumar akhiyaar saaxiibkaas umahadsan yahay mandheera xigaha kale qadka telefoonka soo dhow walaal mar kale waan ku salaamaya magacaaga
salaamu calaykum wacalaikum asalaam waraxmatullahi barakaatu xaaji cusmaan
aad iyo aad bay umaqsan tahay waa u maqlayaa haye
aniga umay maqashaa aad baan kuu maqlayaa
waddankan nabad wey sheekh haye
dannad haba dalkii haddii nina raba guri inuu dhisin nina raba guri dumiyo Mhm.
sumay imaani karaan ba haye
waxaa weeye rayla ma doonahayo waxa la yidhaahdo eh, dalkan inuu nabad ahaado halo waan ku maqlayaa cusmaan ii wad
waxaa weeye dalkan nabad wey sheekh waa dal kala socdo doorasho waa laga soo gudbay waa lagu guulaystay saafar iyo kooro iyo sheekadaas hadda uma taalla roodko maxkamadda kenya xukuntay adduunka dhaba isu yimid waa la dhaariyey raylaa mar hadduu korsiga waayo wuxuu rabaa wuxuu qasay iyo wuxuu calo waxaanan ma doonayo haye
horeyna wax badan baad arrintan noogu soo badhisay ma garan aad iyo aad
afarta qore wax ka dhacay arkay sida wax ka dhacay arkay la kala baabaa la qaxaya dal waxaa weeye barwaaqo sideedaba dadkana arkay Mhm.
dadka barwaaqada gaaray oo kibray way dadka wax baabinay haye
waxaa weeye walaalow rayla wuxuu doonayaa inuu dalka intuu marka walaaqo baabi'iyo dumiyo isaga meel ka baxo haye
dalkaa waa dhisan yahay maciishada horta laga suga soomaa madaxweynuhu haddii ku adkaato oo dalki dadkii noloshiisa u arko waa suurtagal inuu wax ka bedelo soomaa Mhm.
tilaabada uu qaadayba haddii xariguu soodaba lala qabsayo maxaa soconaya walaalow laakiin cusmaanow een, raila odinga waxuu sheegay in wadahadaladii marka hore socdeen in daacad aysan ka ama ay ka ahayn xukuumadda ruto haddana madaxweynaha ayaa mar kale soo celiy wuxuu leeyahay waa in wadahadalka dib loogu soo noqdo marka see wax isku qabanayaan haddii marka hore welwel shaki marka hore uu ka geliyey
wadahadallada maxay ahaayeen maxaa lagu qaban rabay marka hore wadahadalla dabcan la- een, waxyaalaha ay tabanayaan iyo waxay sheeganayaan in la wada xaliyo kadibna sidaasi arrimaha ay ku dhammaadaan
sheekay dadku caqli ma leh reela hadal ma raba beeno beeno wey ma ma raba hadal ma rabo ninkaas laakiin waxaa lagu eedanaya madaxweynaha ka gaabiyey arrintaasi ha wada hadalka laakiin ayaga azimiyo diyaar bay u hayeen
madaxweynaha dalka u dhisaya sheekh dalkana waa dhisay doorashada lagu soo gudbay Cus- dalkiibu dhisaya Cusmaanow.
maalin walba siyaasad qaadaya. Ee, maalin kasta mashruuc baa lehala sameeyu leeyahay haddii laleeyahay hal waa macquul beecshirada hoosta u dhigo beecshirada oo dhinka hadduu ku daray markuu arka dalka nololkiisa iyo dalka siday tahay waa suurtagal inuu wax ka beegsado.
waa tahay cusmaanow wadahadaladii shalay ruto uu diidana muxuu hadda u ogolaaday
xaggee ka ogolaaday waa sanad xalay uu soo qoray twitterka uu leeyahay wadahadallada dib noogu furmayna waan waan wada kulmaynaa waan wada hadlaynaa laakiin kama wada hadli karno wax adiga dantaada keli ah
haddii uu leeyahay beecshirada iyo waxsada noloshooda ka wada hadlaya laakiin dee furaha lagu noqday saafar ha la furo anaga ama golenba haye
waka haddii wixii nabadda maslaxa dalka laga wada hadlaya haa waa sax waa ruuta waa soo weynaynaa okay een, cusmaan een, hadda madaxweynaha kee u fudud in saafarka la furo in, in dibadbaxyada ay ku socdaan oo asaga dhibaato caqabad ay ku noqoto isagoo hogaamiyaha madax dalka ah
dibadbax ayaa wada rayla ama wada ma ruuta baa wada
kuu dooranaya kee u- kee u fudud inuu doorto
walaalow dadka te dibadbaxaya hala qaxoto hala xirxiro laakiin dadka way tiro badan yihiin dadka waa shan ilaa xidli ya dadka way tiro badan yihiin hal mar xabsi lagama wada gelin karo
habsi inta la geliya walaal wada xaar saxaa dawlad ma xoog badna sheekh Hay.
Marka dadka eerkan ku baabiyu rabaa dhibaatada iyo mudaharaadka iyo xabsiga iyo xarid iyo iyo beecshir laanta iyo suuqyada la xir rayla wado
aad baa umahadsan tahay cusmaan shukran ayaa mudaninta hala qabto dadkiya aad baa umahadsan tahay shukran idaacadda star f m dhegeysanaysaan xigaha kale qadka telefoonka soo dhow walaal magacaaga waa ka xumaa dhegeystaha sidii qadku ka baxay xigaha kale aan siinaya dhegeysta weli idaacadda star f m ayaa dhegeysanaysaan dhammaan dhegeystayaal bal dhegeystaha qadka telefoonka xigaha siiya star f m soo dhow walaal magacaaga الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته aragtidaada keliya fadlan meel kale ha gelin raila ku saabsan iyo sidoo kale ruto ku saabsan meel kale ma aha qadowi ninka caytama maxadugu qadowi
yaa yaa ninka caytamay waa ninkii iga horreeyey cismaan lalaha baadiyaha lafe waa tahay een, bal bal aragtidaada ka- okay aragtidaada ku- ka dhiibo afdigaysana waa kaga tagaya maya haddii kale io golo wanaan hadle laakiin waxaan keli ka hadlayna waa barnaamijka waxaa laga hadlayo shaksi laakiin lagala ma ahan xaajiyo soo dhow haye
waxaan ku iray waxaa laga wada hadlaya hadday yihiin safarkii hala furo ha
waa khayr oo nabad haye
haddii kale ninkaa odagaa waxa uu maalidood la tegay jubukaadisida xaaraanta ugu dhawaaq hadday taa lala qayrsado aha
anigu waa ila qaldantaa maxaa yeelay ninkaanu wax wax lala wadaagi karaa ama lala socon karaa maahan ma garat haye
haddii uu ogol yahay saafarkii muxuu uga cararayaa haddaan wax ku jirin meesha maxaa saafa saafaha maxaa loo diidan yahay in la furo haye
waa saafaha in la furo qofkii guulaystana la caddeeyo haye oo ay korjoogta mi caddeeyeen ma ajubkaasi iyo wax lamid oo kale ay caddeeyaan haye waa in korjoogtada hadda joogto caalamka ka socda ay caddeeyaan intaasaa guulaysata la yidhaah haye annaga waxaan aaminsanaha sideed milyan iyo bar inuu helay raila odinga ruutana uu helay shan milyan iyo bar laakiin soo ma keenayso shaki iyo intuhu laga kala qaado xubnihii markaas loo dhiibay eh, doorashooyinka
guddi doorasho daacadaba ma oli maali daweede haye
guddi dhinac ka raran bay ahayn waxa loo tega meesha oo nin u kiraysan haye
dadkii diiday akhyaarta ahayna waa siwaa dawladeed uu shaqada ka weeriyey markuu soo gala meesha haye Oon awoodna u lahayn inuu weeriyo haye
marka waxaan meelaha ka hadlahay xumo soomaalida iyo waxa- laakiin een, adeer adeer calasow bal aan fiirino een, maxaa hadda u ogolaan karaa raila odinga oo maqlaysay xanxan oo jirtay lacag bilyan ayaa loogu ayaa dabcan in lacag fara Raila badan Odinga Raila Odinga horta aqoon badan ma u leedihin kulligiin marse waa tahan kuwa sidii lafeeye ka soo hadlaya iyo mandheeraada saas camal ay idinka taha waxaan ku Raila Odinga lacag uma baahna saaxib haye bilyoneer wey hataa milyoneer maaha hadda soomaalida oo dhan ka isu tagaan lacag kuma gaarayaan Haye.
waa bilyoneer aad iyo aad ma aha nin maskiin ahoo ma garanaysaa lacag la siinayo waata marka maxaa lagu qancin karaa Raila inuu madaxweyne noqday waata maxaa lagu okay raila maxaa lagu qancin karaa inta gasho hadda inta gasho maaragtay eh, Kenya region dadka la yidhaaho ha ruuta iyo yaa lacag badan iyo Raila haye okay ka soo gudub waxa weeye one one point one a ku qoran oo ruuta leeyahay railana wuxuu leeyahay two bo- two- twoba uu leeyahay billion waa bilyoneer waxa uga baahan yahay maxay tahay
waa tahay uga baahan yahay male mana la aqbalaya waxaas mucaaradnimada iyo dawlad waa in la kala ahaado waa tahay waxaan waxaan okay waxaan ku weydiinaya markii laga soo tego saafarka in la furo maxaa kale uu rayla ogolaan karaa
wax kaloo dadka rayla iyo taageersan iyo iyo iyo raylaha naftirkiisa ogolaan karo oo ilaahay abuura ma jirto halka adoo halka wadanka adoo halka wadanka fiirinayo waxa wala- waa halka wadanka adoo fiirinayo
waryaha wadanka shikibaakaa kuula dhacay saaxib haye oo hal milyan idoo laga horreeyo kuurihii dhaco istaariye guri mugdi inta gale haye waxay ku leeyihin kuwa xumo soomaalida meelaha inacada ka hadlaya jimca kan ku haysta wa- wa- waa tahay ee bal aan fi uurubaa uurubaa wax dhacay haye anna waxba u dhacay waa in la soo saaro miiska oo oo oo kenya doorashadii ka dhacdo kale two thousand two ririyeertiisa lama arag iyo dooro eh, digaag digaag la dagaala waa lagu heshiiyey si caadiya yahay xatooyaa timid xatooyada intay socotana heshiiya maxaa weeye ma soconayso wax ka baxaan kuuri kuwan xumo soomaalida oo waa tahay kunta oo bal la- waxaa dadka ee, soomaalidana dan u ah adigana dan ku ah shacabka kenyankana dan u ah raila uu aqbali kara oo markii laga soo tegay saafarka maxay noqon kartaa
waxay noqon kartaa raila amolo odinga in loo dhaariyo bahasha taasaa dan kugu jirtaa shacabka kenya oo kayna gadaraan aad baa mahadsantahay shukran Assalaamu calaykum
idaacadda star f dhegeysanaysaan maxalisu u soo dhow walaal magacaaga wacalaykum salaam waraxmat ullahi barakaatu
waxaa filan lidxalisu inuu raila maqlay Wa- dabcan iiwad haye bal aragtidaada wuu maqlayaaye
maxaase kaloo jira oon kuu sheegayaa halo waan ku maqlaysaa magacaaga xasuusti fadlan adoo mahadsan
maxamed sheekh laawatan rabajo haye aragtidaada fadlan
aragtidayda waxaa weeye horta markii runtii laga hadlo daadweyd wadahadaladii labada dhinac nin walba todoba m b buu soo doortay waa sax ninka ka baxay muusan ahayn ruto raila buu ahaa haye see uga baxay
muddo markay sheekada socotay waxna lagu adadkeeyey ayuu yidhi wadahadalba kuma jirna annaga barnaamijdan dib ugu noqonayna haye
kor uu ruto ku dhawaaqo yidhi wadahadalna baa ka baxay ma jiro haye
bal horta sidaa ayadana dadku u fahansiisaa fiican laakiin in laakiin Ruto oga laakiin bacay ladhamaa.
laakiin habs- ah, dabcan habacsanaan ayaa jirtay oo nidaamka iyo sida wax loo waday shirki inay dib u dhigayeen een, dhanka is- kenya Ah, kwanza dib u dhig- dib u dhigdhig baa Kee- jira ninkana ruto eh, oo Ro- Soo marka- Railana waxaa jiray een, xoogaha waxaa weeye markii qodobyo mogta markaa wada hadlaysa ajenda unba meesha lala tagay haddii ajenda labaad iyo mid saddexaad iyo mid afaraad aad kusoo daro aha
dhib baa ka imaanaya haye
ajendayaal badan markuu ninka kusoo dardaray oo marka xoogaa la joogo uu leeyahy waxaa kalena igu dara waxaa kalena igu dara ayaa yaa meesha xoogaa dib u dhaca u ka imaaday haye
haddii hadda uu yidhaahdo war arrinta haddii si un lasoo qaadaya oo inti maalinka lagu wada hadlo in lagu wada hadlo la ugu heshiiyey un shirka waa ku jira hadduu dhahay horta waxaan u malaynaya wax weyn oo qaldan male mhm
n ani waxay ila tahay haddii uu- midda kale waxaa dhib keenaya horta raylaagan ma aha inay soomaalida necabta hadda xaliso waxaad moodaa inuu soo u teetaynayo soomaalidu baxaarsan yahay haye
labaatan sano soomaalida rayla boqolkiiba sagaashan ay soo dooran jireen haddana soomaalida buu aflagaadeynaya calisu haye
calisu asaga laftiisa horta is ogaada soomaali buu yahay ma ogi jalo ma Ee, aheen caliso caliso tiisa gees iskaga dhig oo ka talbax tan hadda noo wad sheekadu een, marka waxaa kaloo jira rayla caliso waa iska- waa iska- waa isku soo jeedin haye wixii way dhammaatay haye
amaba ha laga xada ama saxba ha loo hele wadanka haddii intii ma maad- wadankana sharci baa u yaal haye
sharciga wadanka u yaalay oo labaatan sano la qoray oo tu teegi la meelmaray asagoo yaalay inaa xerjijib haddana lagu heshiiyo wax suuragal maaha haye
sharcigaa wuxuu qorayay haddii ninka een, oo doorashada uu ka shakiya in laga xaday ama uusan qancin inuu maxkamadda ugu sarreysa uu gala haye
maxkamadda ugu sarreysaa sharciga la geeyey aha
saafarka haddii la furay iyo haddii la diidayay maarka miiskuu saaraay maarka in lagu qancay ahayd haye
maxkamadda ugu sarreysa wax alla waxay goysa hadday rayla u goysa hadday ruuta u goysa meel damba oo la geynaya inay jirin baa sharciga katiibada ku qoran aad Ninka iyo yaqaan aha
Ka- sharcigii waa la meelmasa maxkamadii ugu sarreysaa oo shan iyo toban beri al- arrintan baaraysay ugu dambayntii waa lagu dhawaaqay mhm
haddii hor wax loo soo xadi jiray kenya awal baa loo soo xadi jiray in waddanka la burburi maaha in sidaa lagu qancay ahayd maxkamad kale oo wax la geeyno maba jirto waa tahay hadda mid waxaa taagan oo laga hadlaya ayaa ah saaxiibow ee sidee labadan shakhsi isku afahmi karaan
waxay isku fahmi karaan horta markaan runta ka baqo runta aan ka hadlo oo aanan ahayn mucaaradnimo labada nin baa laba nin oo adduunba anigu mid abay dhaleen fadlan eh, aye iwat aye
runtii markaan ka hadlo Mm.
een, waxa ay isku qanci karaan waxa weeye alo aan ku maqlayaa ugaas
Eh, waxa weeyaan in alla ilaahay rayla sida uu ku qanci karo waa in handshake la siiyo runtii marka laga hadlo oo raila lagu qanciyo
oo dawladda qayb laga siiyo okay haddii lagu qanciyo siduu markaas uga badbaadayaa eh, rigaada gashago iyo xubnihii kale ee- ee azimio la umo waa kenya kwanza
may kenya kiwasa inay ku qanciyaan saa unba waddanka ku dejin karaa isaga xaggiisa haye
haddii la waayo aha
een, tabar baxay u diidaba buuqaas unbuu iska wadahaya oo marka dowladda u dulqaadanaysaa
Ah, way iska dulqaadan maxaa yeelay beri hore waa dogsoodda hadda maalin dhaweyd markii la aruurinayay ee sa- saxiiyaha ay aruurinayeen Mhm.
inay ayaga laftooda isla socotin baan kuu sheegaya ninka la yidhaahda kaloso musyoka aha af cad buu ku sheegay wuxuu dhahay saxiixiyaa nimanka saaxiibooyinka ay aruurinayaan waa wax shaqa ah. wakti dhumisa wax ilaahay abuuro oo aynoo faa'iidaysa male haye
waajaa la umalaynaa idaacadaha iyo uu ka hadlay arrinta iyada hadda waa laga raadi waa laga heli karaa inuu yidhi kalonso saxiixiyaha ay saaxiibyaalkii aruurinayaan wax meel oyna geyni mana aniga waxaan nahay nin wakiil oo looyarnimo soo akhristi markaan sharciga fiiriya Mhm.
waa wakti dhumis Mhm.
haddee raggii asaga la shaqaynaya baaba sida ayada arrinta u baxaararsan haye
En marka en intan kale ismaqalshii iyo un haddee baxaaradkii baad qayb ka tahay bay u qaylinayaan arrinta ninka wata waa ninka ninkana hansheeg buu rabaa haddii la ogolaanaya haddii la diidayaba aad baa mahadsantaha shukran saaxib marka anigu waxay la tahay en inkasta oo hadee maonigan horta waxaa fiicnaan lahay maoni ra'i aruurin oo hadhow meel la geynayo oo sida dabcan inta hore- dabcan hadhow hadee dabcan hadhow fiicnay.
dabcan qayb ayay ka tahay ra'yi aruurintay qayb ka tahay haddaaba ogey ma saaxib haddana waa kuu sheegaya cid weliba aragtiyada fikirkeeda waa la gudbiya adaa adigoo mahadsan saaxib shukran marka en waxaan leeyahay en haddii sidaa la waayo kolley un meel ay tamar ka noqotaba laakiin anigu waxay ila tahay dawladda doorashaa dhacday maxkamadda in ugu sarraysaa la geey haddii asaga laga xadayna horaan baa wax badan loo xadi jira Mahadsanid.
mana aaminsan in laga xaday sababto ah dawladda oo dhan baaba asaga ninkan la socotay in la qanca oo halka ayada lagu kala baxay ila tahay waddanka la dejiyay aad baa wixii mahadsantahay kale oo fiiri marka halkan yar oo ku darayo fadla warkaa la gaaray adoo mahadsan hehe midda kale en xoogaha dhaqaalahan cirka isku shareeray anjuur kordhintan waxyaabaha kale oo laga cabanaya ninka waa lagu qabsan karaa waa arrin dhaca kara qayb ayay ka tahay ba wadahadalka laakiin saafar hala furo iyo waxaas iyo sheekada hadha sheeg waayo hadha sheeg haddii la ogolaanayo hala siiyo aad baa mahadsantaha shukran mahadsanid saaxib iyadoo dhegeystayaal aad u tiro badan qaadka telefoonada ay ku jiraan dhegeystayaal doonaya barnaamijkan ay kasii ah, dabcan ay ka qayb qaataan arintadooda fikirka ee dirada saaka ku- ay ku saareyneys sida markaasi ay u kala gar qaadan karayaan madaxweynaha iyo sidoo kale ra-iisul wasaarihii hore dalka dha- dalka ah Waa raila omolo odinga iyo william ruto haddaba sidee u kala gar qaadan karaan sidee garta iskaga heli karaan dhegeystayaal maxaa soo kordhi karaa dhegeystayaal sida cidee markaasi ku habboon in ay eh, is- dabcan ay dhegeysata qofka qofka kale dhegeysta xitaa waxay xukuumadda ka cararayso dhegeystayaal laga yaaba eh, in ay caqabad ama dhibaato ay ku keento arrimahaas ee barnaamijka saaka diiradda ku saareen dhegeysta safaricom waxay dooneysaa inay lacag dabcan ay kaa lumin ama cidna ay markaasi cid aan aan markaasi mudnayn ay ku dhacdo waana adeega dhegeystayaal ee mpesa ee hakikisha hakikisha waa adeega awood u leh soo diraha bixiyaha iyo si ay markaas u xaqiijiyaan magaca ee qaataha iyo sidoo kale kan dabcan ah, waa cad- waa cad- waa qofka markaasi loo dirayo oo- oo ka hor dhamaystirka macaamiilka ganacsiga oo dhan ee peer to peer lipana mpesa lnm iyo waxa markaasi la- la- waa waxaa kale iibsiga lacagta cadaanka ah dhegeystayaal dhammaan macaamiisha safaricom ka- ka- oo- ayaa ka faa'iidaystay adeegan xitaa kuwa aan markaas haysanin telefoonada casriga ah keliya waxaa markaas laga doonayaa inaad hubsataan halka lacagta aad u dirayso qofka saktiga qofkas oo ku habboon iyo qofka kale inaad kala saarto ileen hor hore eh, dabcan qofka uma dhacayso waxaa keliya laga doonayaa in markale aada hubsato intaadan dirin adiga dhegeysta tusaale waxaa kuu soo baxaysaa qofkii lacagaad u diraysa waxaad u dirtay qofkaad doonaysa inaad u dirto waa maxamed laakiin waxaa laga yaabaa inay kuu soo baxdo caasho waad ka noqonaysaa oo caasho ma aha lambarka labaadaad ku dhufanaysaa kan kuwaad kuma dhufanaysid laakiin haddii maxamed ay tahay ee lambarka koowaad aad kusii dhufanaysaa waa usii diraysaa laakiin haddii uu yahay odhiambo mise joffrey eday tahay waad ka noqonaysaa oo asaga ma ahan macaamiisha safaricom waxay helayaan fursad ay inay markaasi xaqiijiyaan lacagta ayna markaasi la baxayaan iyo meesha kala baxayaan lacagta ay dirayaan iyo halka ay ku dirayaan dhegaysta haatan adeega hakikisha waxaad ku- dabcan ka helaysaa qaybta sim toll kits ee safaricom adeegeeda aad ka hesho qofna markuu m pesa isticmaalayo waxa uu soo baxayaa halka uu lacagta u diri rabo si loo xaqiijiyo inaysan lacagta kaa lumin dhegaysta haddaba hubi lacagtaada intaada markaasi meelo qaldan ay aadin b to t waa b to b dib ugu soo noqona barnaamijkeena dhegeystayaal balqaadka telefoonada waa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystayaal qadka telefoonkan siinaya dhegeystayaal gooran barnaamijkan soo xiri doona sagaal daqiiqo ayaa noo soo hartay ama sideed daqiiqa dhegeystayaal kadibna barnaamijka waan soo xiri doonaa ee hogaanka arrimaha xaaladaha siyaasadda waddanka aad ku dhegeysataan dhegeystayaal waxaana saaka diradda saaran tahay madaxweynaha iyo sidoo kale ku- ra-iisul wasaarihiisa ama ra-iisul wasaarihii hore dalka raila odinga haddaba waxaa la isweydiinaya sidee markaasi garta u kala heli karaan dhegeysta madaxweynaha iyo sidoo kale ra-iisul wasaarihii hore dalka raila odinga keena markaasi tanaasul ku habboon inuu fuliyo dhegeysta mise sameeyo inkastoo laakiin waxyaalaha markaasi la ishordhigaya ay aada u adag tahay dowladda sidoo kale dhinac ayay ka cagajiidaysaa oo sidoo kale waxay ka cararaysaa in waxyaala markaas ay same- aysan samayn karin waxyaala markaas aysan qaban karin inay faraha markaasi la gasho oo sidoo kale cawaaqib ku noqoto waxaana way ogashahay waxna ma ogolo dhegeysta sida qubrooyinka dhanka siyaasadda kuwa ka fallooday tilmaamayaan dhegeystayaal laakiin tani waxay fursad markaas ugu jirtaa raila omolo odinga ah oo markaasi meel um ka soo bixi doona dhegeyste iyadoo tani ay fududeynayaan diblomaasiyiinta waddanka iyo weliba beesha caalamka dhegeystayaal iyo sidoo kale madaxda afrika dhegeysal ugu horeysa madaxweynaha waddanka tanzania samiya suluuxu xasan dhegeysal oo waddanka markaasi ku sugnan si arrintan markaas ay u kala- oo kala- loo kala garqaado ama loogu kala garqaado madaxweynaha iyo sidoo kale ra'iisul- iyo raila odinga waa ra-iisul wasaarihii hore dalka re- dhegeystayaal arrimaha siyaasaadka bi- diiradda ku saaran kaga hadlayna dhegeystayaal cidul baarintooda waan soo dhegeysanay bal qaybaha dhegeystayaasha inoo dhiman ayaan siinaya fursadda waqtigan eber- eber toddobo eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystayaal barqa wanaagsan saaxib yaal qadka telefoonka saaxiibka ku jira soo dhowo walaalan ku salaamaya magacaaga waa ku salaamaya soo dhowow barqa wanaagsan وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بس آدم.
FM و- وإسلامي soo dhowo aadan أنا xuxuriye الحاج فتحنا وإسلامي آه، أنا عبد الله و- أنا ألسن وإسلامي آه، سلام كده بعد أنا قوم قد أنا حريه ولفي aadan xuxuriye lafey haye آه، ما شاء الله ومحسن تاي ولا الله دي معناها قوم كأنقذ Aha.
horta waddankaana ay dadaan loo doortay oo loo xil saaray oo macnaha maxay ahayd ee, ee mas-uuliyad loo dhiibiyo oo ee, maxkamadda ay u go-aamisiyo waa lagu kala baxay oo waddanka nin kastaba macnaha qayb uu ku leeyahay railana qaybtiisu qaatay ee, ama dowladda qaybteeda qaadatay oo macnaha waddanka macnaha waa waddan oo sharci dhisan uu leeyahay haye
Ee, kolka waxaa wanaagsan raila hadda lix bilood kadib uu macnaha kacaan soo keeno soo celiyo mooyaane inta hore waa waa macnaha waa waa ogolaaday macnaha maxkamadu waa ogolaaday wax kastoo ogolaaday Ee, laakiin lix bilood kadib macnaha ayuu soo kacaan soo celi haye
haddana waxaa ila wanaagsan oo mayna Mhm.
Ee, soomaalida waxaa la dhahay ee, weesha qowra xadii way ku xaal qaatee maxaa ula jeedaa
macnaha mogti dadka reer badiya mogti weylaha iyo mataqana iyo dibid mogti weylaha jecel yihiin mogti siyaasad ahaan u dhig
aninka dib weesha horta uu qowrac mogti dibigina ma usul mogti qowrac waa diyaar wiya mogti haye kan waxaan leeyahay raila haa la mariyo waddada la mariyo muguna muguna haa la mariyo waddanka lagama saafuray waana salaam
waa tahay waa aragtidiisa dhegeystahaasi idaacadda star f m ayaa dhegeysanaysaan Eh, dabcan shan daqiiqa noo soo hartay hal dhegeystaan kusoo xiraya soo dhowlaal magacaaga ku salaamaya
halo waa ku salaamaya soo dhowlaal magacaaga aadan cabdullaahi waa madheera joogaa aadanow Cusub waaye.
Ah.
waa ku salaamin adeero eh, inta qad ku jira may u celis
Eh, waa tahay Eh, waan kugu celinaya saaxiib aadan adoo mahadsan umahadsan yahay aadan xigaa kale qadka telefoonka soo dhow magacaaga
asalaamu calaykum yuusuf bagad wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu soo dhow gaarane gaarisa
ah janna gale waa gaarane gaarisa abaa nabadda in badan baan ku salaamaya marka koowaad adiga dhegeystayaasha qiimaha khiyaale shukran
haddaan u guda galo arrinka barnaamijka ku saabsan Ray- rayla iyo ruto oo samiya suluhu xasan ay rabto inay ku dhexdhexays iyo madaxda gobolka africa haye
horta doorasho waa lasoo dhaafo way dhammaatay mhm
waxaa imaaday maaragtay sicir barar cirka aade iyo rayla oo taban iyo saafaaga in loo furo oo ayna ku hoos jirto sicir barar oo waxyaalo fara badan ay ku hoos dugan yihiin haye
marka horta dawladda anigu ma malaynayo inay ka suurtagelayso in saafaa la furo oo juliana carerana la soo celiyo haye
raylana waxyaalaha mid ku saaran qodobada mid ku saaran bay ku jirtaa ay ka mid yihiin
ee kamid yihiin waaba arrimaha mooshiga ugu horreeya way inay maaragtay juliana carera iyo xisbigeeda la soo celiyo saafaagana in la furo ma malaynayo dawladda hadda ruuta uu hogaaminayana labadaa inay ku dhiirinayeen inay sameeyaan haye
marka saamiya suluhu xasan meeshay ka bilaabo rabaan ukeenista ani kolle eegmaa garanayn mhm
marka waxaa loo baahan yahay wadanka maaragtay in maaragtay haddii la rabo dhexdhexaad in laga dhigo mhm
ruuto xisbi buu kasoo jeedaa sal dulaaran oo la yidhaahdo o d m dadka asaga soo doortay iyo dadki maaragtay uu tabanay maaragtay shaqada in meel laga siiyo ha laga siiyo oo hal saa ayada hala sameeyo ruuto ha sameeyo muxuu sameynayaa
dadka asaga maaragtay xubin- xubnaha safsare ku jiraan oo ruuto uu- ah, uu leeyahay rayla dawladda ha ka dhex muuqdaan oo xubin xubnooyin hala siiyo mhm
asaga rayla ahaana maaragtay hansheeg wax liina ma jiro oo hansheeg hadda asaga lagu soo dhawayna ma jiro asagana waxaan maqlaayay waxaan aan dawladda uga bahan iyo wax maaragtay ma jirto toolayna waan maqlaayay
haye
marka saaf baa la furi oo hadda lagu noqonayna inuu jiro ani kolley uma malaynaya mana ogolaanayo in ruto iyo xisbigiisa marka dhexdhexaadka meeshii laga dhigi doono iyo sii laiskugu keeni doono waan sugaynaa waan fiirinayna madaxda africa waxay ku talinayeen
aad iyo aad shukran
waana mahadsan tahay in badan aaba masantaa saaxiibkaasi ee qadka telefoonka saaxib yaan u dambeeyey markana soo qabta dhegeysta shirkadda isgaarsiinta safaricom iyo macaamiisheeda waxay garab taagan tahay dhinac weliba u garab taagan tahay macaamiisheeda waxayna had iyo jeer ay ku dadaalaysaa inay helaan adeegyo ku haboon safaricom waxay hadda doonaysaa in lacagta aad diraysa aysan kaa lumin lacagtaada inaad si fiican ula socoto lacagtaad qofkaad ku qaljayso inaad ka fiirsato intaadan dareen dhegeystayaal waana adeega hakikisha dhegeysta hakikisha waa adeega awood u leh soo diraha iyo bixiyaha dhegeysta si loo xaqiijiyo magaca qaadanaya iyo sidoo kale qofka eh, cad- ah, waa cadad waa cadadka ka hor waa dabcan lacagta intay dhan tahay iyo, eh, inay dhammaystiran tahay macaamiilka ganacsanayo order payer to payer p to waa b to b waa p to b lipana mpesa iyo waxaa markaas leh dabcan eh, kala iibsiga lacagta cadaanka ah dhegeystayaal qof waliba si fudud ugu fududanayso wax waliba loola soconayo qofka u dirayo inay sax tahay inay qalad tahay dhegeysta aad kala ogaanay karayso haddii horaan lacagta aad diri jirtay oo sidoo kale qaal qaldami jirtay hadda waxley taasi ma aha oo kaama qaldamayso markale dhammaan macaamiisha safaricom ayaa ka faideysanaya ama ka faideysanaya adeegan xitaa kuwa aan markaas haysanin telefoonka casriga tooshilaha daawadato waad- waa kuwa lagu soo kala saaraya keliya waxaa markaas lagaa doonaya inaad hubsa- inaad hubsataan halka lacagta aad u diraysaan ileen hore markaasi loo dhaha dabcan loo dhihi jiray dabcan hubs- dabcan hore loo dhahay hubsinyo hal baa la siistaa dhegeysta oo lacagta iska hubso inaad markaas u dirayso qofka saxda adiga doonaysa inaad u dirto mise qof kale inay kaaga qaldantay markaas calaamaad lagu soo kala- cala- calaama- calaamadaha lagu kasoo lagu soo kala saaraya dhegeystayaal hadday yes tahay iyo hadday no tahay hadday one tahay iyo hadday two tahay macaamiisha safaricom waxay helayaan fursad inay markaasi xaqiijiyaan lacagta ay markaasi la baxayaan iyo meesha markaas ay kala baxayaan lacagta ay dirayaan iyo halka ay ku dirayaan dhegeysa dhegeysa haatan adeega kakisha waxaad ka helaysaa qaybta sim karka ee toll kits ee safaricom ee adeega aad ka hesho qofna markuu dabcu markuu mpesa isticmaalayo waxa uu soo baxaya halka uu lac- usoo baxaya halka uu lacagta ku diri rabo si loo xaqiijiyo inaysan lacagtaada kaa lumin dhegeysta idaacadda star f m ayaa dhegeysanaysaan saaxib yaal dhammaantiin sidaasi nabadgelyo maalinta berita ayaan kulmi doona hadduu ilaahay idmo dhegeystayaal ee arrimaha qoyska inta ka horey sidaasi nabadgelyo maasanidiin saaxiibada ka qayb qaatay saaxiibada aragtida oo fikirkooda saliimka ka dhiibtay kuwa hadda soo beegsanayo kuwa u suurtageli weysa dhegeystayaal iyo kuwa markaas raadinaya waqtigan inay ka faa'iidaystaan aragtidooda iyo fikirkooda si ay barnaamijka uga dhiiban lahaayeen dhegeystayaal yuusuf bakad aa soo saaray inila socodsiinaya inii farsameynaya dhegeystayaal kulanti wacan ayaa mar kale idin leeyahay saaxiibayaal iyo berri hadduu ilaahay idmo